المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في خروج في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور بغنا ترجمة ديروية oo baabku wuxuu u baabaysan yahay fii khuruuji dajaal dajaal soo bixitaankiisa uu soo baxayo iyo wa mukfihi fi lardi nagaadiga dhulka uu ku nagaanayo inuu soo baxayo inuu dhulka ku nagaaniyo muddada waynu soo maray bal axaadiis baa inoo dambaysa wanasuuli ciisa nebi ciise soo degitaankiisa uu soo degay uu samada ka soo degayo dhulka u soo degi iyo wa qatlihi ciise diritaankiisa uu dirayo iyaahu dajaal oo ciise inuu dirayo iyadana dajaal wa dahaabi ahli lkhayri waaliimaani waqtiyadaa dabadeedna wixii khayr iyo iimaan lahaa tegidooda ay adduunyo ka wada tegayaan ee nafta laga wada qaadayo wixii markaa joogay mar keliya wa baqaa'i shiraari nnaasi dadka kuwa ugu sharka badan hadhitaanka ay hadhayaan adduunyo ay ku hadhayaan weliba iyagoo keligooday ku keliyaysanayaan iyo wa cibaadatihim lawthaana waqtigaa dambe inay markaa sanamadii iyo awthaantii dib loogu noqonayo awthaan caabudayaan ee wixii khayriyo iimaan lahaa way dhammaadeenbe wanafki fi suuri afuufitaankii suurta laba afuufayay kuwaa korkoodana dee waaba lagu afuufayaa iyo kuwaa soo jooga iyo wa bacthi man fi lqubuuri ciddii xabaalaha ku sugnayd soo saaritaankoodii lasoo saariyay bal umuuraha ayaa axaadiid ku tacalluqsan baabka inoogu imanaysaa xadaثana cubayd llahi bn mucaadin اlcambariyu qaala xadaثana abi qaala xadaثana shucbatu can الnucmaan bni salimi qaala samictu yacquuba bna caasim bni curwata bni mascuudi الthaqafiya yquul samictu cabdالlahi bna camri wajaahu rajul bal xagga sanadka ruux cusubi ma jiro labada nin ee shucba kasii dambeeya oo nucmaan ibnu salim ee yacquub ibnu caasimna waa laba taabici labadooduba horena inoogu horeeyey ka hore nucmaan ibnu salim waa nin hiqa ah oo dabaqadii afraad ee ruwaadda ama taabiciintii yaryaraydun qolaha kasii dambayso bukhaari un baan wax ka warina kutubta kale usuusha waa ku wada sugan yahay ka labaad yacquub ibnu caasim ibnu curwat ibnu mascuud waa dabaqada ka horeysa uun ama taabiciintii dhexe weeye qolada xaaf ibnu xajarna haalisa kaba cabiro waxaana jirta xaaf ibnu xajar kitaabkiisa taqriib wuxuu ku yidhaha waa maqbuul macnaha waa cibaaro kolley cibaaro tacdiil ha noqotay aada u hooseysa oo waa ruux aan axaadiid saasa lahayn dee wax imika looga tagaana aanay jirin xadiidkiisana cid kale ay la wadaagsato maqbuul kaba cabira waa halka taqriib suu yidhaaho taqriib waa suu yidhaaho laakiin kitaabkiisan fatxulbaari ama fatxulbaari raximah llahu tacaala waa dee martabataa ka sarraysuu siiyaa waa hiqa ayuu yidhaahaa halkaas weliba halkan uu qoladii saddexaad kaba dhigay iyada fatxulbaari min sikaari taabicin buu ka dhiga dabaqad ka dambeeyuu kaba dhiga bal calaa kulli xaalin waa laba nin oo kitaabkana inoogu horeeyey bal aan leena waa laba nin oo hiqoo taabiciintii kaba mid ah wuxuu yihi ka dambe yacquub ibnu caasim samictu waxaan maqlay cabdاllaahi bna camrin waa cabdullaahi bna camr bn caas walxaal jaaءahu rajulu nin uu yimi oo faqaala uu yihi ninkaasi waa ibnu cumrin buu ka odhanayaa ma hada alxadiidu xadiidkani muxuu yahay aladi tuxadisu bihi xadiidkan aada ku warramaysaa muxuu yahay waa inkaar ahaanba nin baa u yimi wixii bal uu maqlay ee cabdillaahi bnu camrin uu ka maqlay waa inoo dambeeyaa oo samictu dee waxa weeyaan de wixii uu ka maqlay cabdillaahi bnu camrin laakiin xaaladiibuu inoogaba warramaya iyo markaa wixii dhacay iyo sababtii hadalka cabdillaahi bnu camrin oo nin baa u yimi buu yidhi waxaanu ninkaasi ku yidhi waa maxay xadiidkan aada ku warramaysaa xadiidkiina waaba kan tan baa bayaan oo taquulu waxaad leedahay ood ku qowlaysaa ina saacata taquumu ilaa kada wakada qiyaamadu way dhacaysaa oo dee macnaa kada wakada kinaayo waxay ka tahay waqti mubhama ee malaa imika halkan oo waqtiga caynkaasay qiyaamadu dhacaysaa baad ku qowlaysaa waa maxay arrinka caynkaaseed taa kuba qowlaysaa faqaala wuxuu yihi cabdillaahi bnu camrin waa kan hadalkii cabdillaahi subxaana allah aw laa ilaaha ila allahu aw kalimatan naxwahuma waa shaki awd horta macnuhuna tacajub waa la yaabay ninkan hadalkiisii layaabkii daraaddeedna wuxuu u yidhi subxaana allah buu yihi ama laa ilaaha ila allahu buu yihi ama kelimo kaloo asalkeedu dikri ahaa laakiin halkan uu tacajubnimo ula yimi oo kuwan la mida ayuu yidhi oo macnaa cabdullaahi bnu camrin wuxuu la yaabay ninkan tuhmadan uu ku tuhmaystanayuu isagii kuba tuhmaydee nin waxaan jirin sheegaya inuu yahay rasuulka ilaahay kaba sheegaya tiibuu dee isagoo taa la yaaban ayuu yihi subxaana allah ama yihi laa ilaaha ila allahu ama kelimo kale oo asalkeedu dikri ahaa laakiin imika uu tacajub ahaan ula yimi buu yihi markaasaa wuxuu yidhi laqad hamamtu waxaan ku hamiyey anlaa uxadisa inaanan waramin axadan axad shay-an abadan inaanan cidmiba sheegin cidba aanan xadiid u sheegin oonu cidba aanan wax ugu waramin taas baaban ku hamiyey oo taa wuxuu u leeyahay cabdullaahi bnu camrinna dee halkan waxaanu odhan oo qiyaamadu waqtigaasay dhacaysaa iyo waqtiga caynkaasiyo caynkaasa mu odhan waa kuwan haddana u nisbeeyey markaa markay dee u nisbeeyeen waxaanu odhan arrinkaasna uu kuba cuslaaday ayuu yidhi ama ay weliba isagiina tuhunkan iyo waxaasi yimi ayuu yihi waxaan kuba hamiyey inaanan cidba waxu sheegin laakiin se dee haddana wuxuu ogaaday oo isagii dee uba muuqatay cilmi qarintii inaanay bannaanayn cilmi uu isagu hayo inuu qariya inaanay u bannaanayn wax kastaaba haba dhaceen waxyaalahan haba yimaadeene markaas baa deeta uu sheegayba dee hadalkan iyaga xagga labsigu wuxuu gaba yimi iyo wixii uu rasuulka ilaahay kaba maqlay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo wuxuu yihi inamaa qultu anugu waxaan idhi waxyaalaha maan odhan taquumu saacatu ilaa kada wakada ama fii waqti kada wakada maan odhan eh wuxun baaban idhi inakum idinku satarawna waxaa arki doontaan bacda qaliilin waqti yar dabadeed amran cadiiman arrin weyn wax weyn oo dee fitana idiin muuqan doona dee waana kii rasuulka ilaahay saa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fitan dabadii dhacaysoo kala duwanna uu kaba warramay isaguna dadkii waxyaalo ka mida ka maqlay rasuulka ilaahay buu ka mid ahaa de wuxuu hi waxaan anigu yidhi wax kale maan odhane daba waqti yar dabadeed waxaa arki doontaan arrin weyn yuxaraqu lbeyt oo min dalika wey oo waxyaalaha la arki doono waxaa kaba mida dhici doona yuxaraqu lbeytu anahu yuxaraqu lbeytu beytka in la gubi waa kacbadiiba ee xurmadaa iyo haybada lahayd maqaamkaa weyne dadka agtooda kuba lahayd in lagu tacadiyi doona la gubi doono taas wayakunu wayakunu manaa wayakunu dee tanna ashyaa baan sheegay buu leeya wayakunu inuu ahaan doono waxyaalo fitan ah wayakunu ashyaa iyo waxyaalo dee dhici doona oy tani ka mid tahay dajaalka inoo soo socduu sheegi doonaa uu kaba mid yahay umuurahaasun baaban idhi ee maan odhan qiyaamadu way dhacaysaaye waa umuuro waaweyn oo dhacaya oo dee fitan ah oo uu kaba mid yahay beydkoo la gubo waxyaalo kalena ay ka mid yihiin umuurahaasun baaban sheegay dee taasna waxaan xaggayga ka samaystay maan ahayn buu le xagga beydka gubitaankiisan dee isagu waxa weeyaan waa uu cilmi uu hayay rasuulka ilaahay xaggiisa uu kaba hayay waana fitantaa dee rasuulka ilaahay kaba warramay imanaysay dhacdayna beytka gubitaankiisu kolley waa saddex iyo lixdankii hijirada waqtigii yaziid ibnu mucaawiye uu dee uu halkan cabdillaahi ibnu zubayrna maka iyo dhinacaa uu degay isagoo dee isaga diidan khilaafsan bal dee imaarad isagana baycadiisa dadka uguba yeedhay ayuu ciidan nin muslim ibnu cuqba la odhanayay hogaaminayo badnaayo shaam ka yimi buu soo diray madiine markay soo gaadheenna dagaal daynu hore usoo marro xara iyo xara kaba dhacay waa saddex iyo lixdankii oo markii dambe reer madiine lagu jabiyo dad aad u badanna kuba dhinteen lana yidhaaha magaaladii baa ciidankii maalmo lagu sii daayey maalmo lagu sii daaya waxa ay samaynayeen iyo wax kastaba ha sameeyeen taas baa dhacdo dabadeedna waxay u dhaafeen xaggii maka ayay u dhaafeen dhibtaa weyne markay xaro kaba dhacday madiina yowmulxara dabedeedna markay malaa qudayd iyo meelaha marayaan buu dhintay ninka muslim ibnu cuqba la odhanayey salafkuna musrif ibnu cuqbiya ay ku idlaaqi jireen in xusein ibnu nami numayr la yidhaha sakuni baa isaga tawaliyey qiyaadadii ciidanka oo maka ayay xisaariyeen waa kaa manaajiiq iyo waxyaalana ay laba dhaceen beydka xataa gubasho iyo dumid iyo ay kaba soo gaadhay iyagoo laakiin tii ah oo dee arrintii bal matalan waxyaalahaasi ay dhaceen baa u yar dhintay yaziido ciidankiina ay meeshii kaba noqdeen taasna waataynu hore usoo marnay kitaabka xaj iyo ibnu zubayr inuu dib kacbadii intuu u dumiyey dabadeed markii ciidankaasna noqday waxa weeyaan yaziidna dhintee dee kollay malaa ard alxijaaz iyo ciraaq iyo dholal badanna isaga imradiisii bay hoos galeen inu markaa dib u dhiso binihii markii dambena xajaaj markuu kaba qaalib noqday dee dib loo dimiyey sideedii hore laguba celiyey kollay qisadeeda taas hore aynu kitaabulxajiya uguba soo maray bal umuuraha waqtigaa taxriiqa beydku taas baabuu ahaa waana waqtiyadaa sanadaasi ti uu dhintay cabdullaahi ibnu camrin waqtigaa waa soo gaadhay adu waa waqtiyadii uu dhintay weeye cabdullaahi ibnu camrin marka uma qaala wuxuu yidhi anugu waxyaalahaasum baan idhi maan odhan buu leeyahay qiyaamadaa saacadda iyo waqti aan xadiday dhacaysa haddana wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu camrin qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi yakhruju dajaalu dajaal waa soo baxayaa fii ummati waa ummadda aakhirkeeda ee waa ummaddeennan oo de inay ummad ka dambaysaa maba jirto ayuu soo bixi fayamkuhu wuu nagaanayaa arbaciina afartan afartan buu joogayaa adduunyada iyo dhulka joogaya la adri arbaciina yowman aw arbaciina shahran aw arbaciina caaman ma garanayo markaa arbaciinkii waa la ibhaamiyey maka halkan rasul xadiidkan iyada waa mubham inay afartan cisho tahay afartan bilood tahay afartan sandood inay tahay laakiin xadiidkii nawaas ibnu samca ee dheeraaye aynu ka soo baxnay ayaa waxaynu ku soo marnay iyadoon shaki iyo ibhaamtoona jirin inta uu joogaya afartan cisho inay tahay laakiin dee saddex cisho kaba mid ay ka duwan yihiin cishooyinkan iyo maalmaha aan naqaano maalm maalinna ay sanad leeg tahay maalinna ay bil leeg tahay maalinna toddobaad inta kale se toddobiyo soddon kale waa ayaamo caadiya uun waa ayaamaheennan oo kale taa waataynu soo marnay bal markaa ibhaamka halkan dee wixii inoo fasirayay inoo caddaynayay ama cadadkan aan hayno tamiiskiisa o de wixii noqonaye waxa weeyaan dee macduudka ahaa oo ah ee inuu afartan ceshaye laakiin saddexdaa maalmood ay kuba jiraan horeynu usoo maray fa yabcathu llahu ilaahay baa wuxuu soo dirayaa ciise bna maryama ciise bnu maryama kaannahu curwatu bnu mascuudin ciise bnu maryamana waxaabad moodaa waa xagga cidduu shabahayo curwatu bnu mascuud inuu yahay xadiidka ninkii ka warinayay صaxaabiga yacquub ibnu caasim ibni curwata bni mascuudin waa kaah waa awowgii curwat bnu mascuudin athaqafi ninkaas weeye macnaa waxa weeyaan waa xagga suurada iyo waxaa buu shabahayey curwat bnu mascuud buu shabahayey bartaaba weeye curwat bnu mascuudna waa صaxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah kollay nin odayaashii carbeedna kaba mid ahaaye la yaqaanaye bilaadii kala dunayd iyo boqoradii kala dunaa dadkii waftiyada u tegi jiray ama ha noqdeen reer dee waxaweyn faris ama reer rome ama dee xabasho haba noqdeen iyo najaashi ayuu ahaayo nin saasuu ahaa waana nin reer daa'ifa oo balin halkan waxa weeyaan ay lahaayeen iyagoo rasuulka ilaahay u qoorila dee inuu nebi ilaahay soo diray ay noqday lahayn ma de calaa rajulin min alqaryatayni cadiim lowlaa unzila calaa rajul ninkaas labada qaryaay sheegayaanna waa daa'if iyo maka labada ne laka ay leehayn waa dee halkasan tafsiirka kuba timida mid ahaan ka daa'if de curwahan buu ahaa ka labaadna waa waliid ibnu muqiiro haddii dee arrintu ay jirto ma dee waxa weeye ragga caynkaasa waxyigani uu kuba soo dego daba maalintii xudaybiyana kollay qeyb weyn buu kaba ahaa sulxigani inuu soo dhowaado oo markii qoladii hore qorayshi soo dirtay ee ay laameen isaga ayaa qorayshu muu ahayne bal yidhi anaa u tegayo waa kii rasuulka ilaahay laba hadlay la hadlay la hadlay bal maalan marna waxyaalihii uu yidhiba waa abubakr iyo dee bal maalan ay qeyb kaba ahayn xadiidkii dheeraa ee bukhaari kuba sugnaa waktigaa kafir buu ahaaba qorayshna wuu soo jeediyey inay arrintan wanaagsane uu soo bandhigay ay ka aqbalaan oo sulxi walow hadallo dee uu ku yar cadaadinayo markii hore rasuulka ilaahiy uu kuba yidhi bal taas laakiin taasuu usoo bandhigay waanu sheegay maalintaa inuu dee tegay kasra oo uu qaysar tegay uu najaasho u tegay oonu arag nin boqora oy weyneynayaan asxaabtiisu say moxamed asxaabtiisu weyneeyaan inaanu intaa kuba soo arag bal taas iyo adigoo calaa kulli xaalin arrimu way socdeen oo sanadii sideedaad ee hijrada markii lasoo gaadhay ee rasuulkii ilaahay xunayn dabadeed daa'if uu xisaariyey kolley markaasna muslim ma ahayn xisaarkii markuu dheeraaday rasuulka ilaahay waa noqday oo adigu maka ayuu deetay laakiin madiinuu ugu tegey curwa markaas waktiyadaasuu islaamay sanadii sagaalaad waxaanu kusoo laamay beledkiisii adigu iyagiibu ugu yeedhay diintii iyo xaqiio dee ninka ay aad iyo aada uba jeclaayeen markaasee odaygooda ahaa ninkii way dileen reer daaif oo daaifah markaas ayay dileen oo taasuu kuba dhintay markii dambena isagaaba kuba dardaarmay halkii dadkii muslimiinta kagaba dhintay intii ay xisaarinayeen xabaalahoodii in laguba daro ayuu kuba dardaarmo curwat ibnu mascuud nin saasa weeye waa mugiirat ibnu shucba adeerkii ruma walow halkan saaxibu baxrilmuxid uu dhacay camu waalidi lmugiira laakiin arrinku kaa maaha waa adeerkii ruma weeye sida xadiidkii bukhaariba kuba sugnayd ee xudaybiya sulxigiisa kuba tacalluqsanaa ama ku saabsanaa haddaba ninkaas suud wuxuu leeyahay shabah uba egyahay fayadlubhu nebi ciise ayaa dalbaya raadsanaya wuxuu raadsanayaa dajaal fayuhliku waataynu soo maray baabulud ayuu kuba dilaya uma yamkuthu way nagaanayaan annaasu dadku sabca siniina toddoba sannadood ayay nagaanayaan laysa bayna tnayni cadaawatun waaba dee muddadaa dabadeed ba iyadoo waataynu soo maray dhulka in la amrayo khaasatan marka yaajuuj iyo maajuujna inta la halaago laga safeeyo dhulkii laga dahiro in dee dhulku barakadiisii soo ceshado haddaba markaasaa dadkii iyadoonay laba shaksi dhexdood cadaawa aanay kaba dhaxayn bay toddoba sandadood halkaa joogayaan uma ay nagaanayaan wey ujeeddadu risiqoo dhulkiina waa kaa u barakoobay barako aan horeba loo arag iyagii wax adaawo ka dhexaysaa ma jirto waa dadkaa fiic fiican uma yursilullahu ilaahay baa soo diraya kolley nebi ciisena markaa ma noola riixan dabayl baaridatan qaboobu min qibali shaami dhinaca jihada waqooyi shaam ayuu kaba soo diraya falaa yabqaa ma hadhayo calaa wajhi lardi dhulka korkiisa axadun axad fii qalbihi qalbigiisa uu ku sugan yahay mihqaalu daratin min khayrin aw iimaanin waa wax yar yar yar oo mihqaalu dara ama quraanjata uu yar wax leeg oo khayra ama iimaani waa shaki uun riwaaya noo dambaysa iyadoon shakigu kuba sugnayne adigu in yaroo iimaani ruuxu qalbigiisa ku sugan yahay xataa iimaankiisu haba yaraado waxaas ruuxaasbe dhulkii kuma baaqi noqonaya ilaa qabadatu inay ruuxdaasi qabata mooye markaaba adigu dadkii mu'miniinta mar keliya ay wada dhimanayaan ruuxdaas baa waxa weeyaan naftooda wada ama riixdaas baa naftooda wada aa lagu qaadaya xataa low ana axadakum midkiin dakala hadduu galo fii kabidi jabarin buur dhexdeed uu galo la dakhalatu caleyh riixdaasi way ugu gelaysaa halkaas baana nafta lagaga qaadi xataa taqbidahu ilaa ay ruuxdiisaa qabato qaala wuxuu yihi ina camrin cabdullaahi samictuha min rasuuli اllaahi salى اllahu alayه wasalam qisada rasuulka ilaahay baan ka maqlay waxaan meel kale ka keenay ma aha qaala waxaanu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh fayabqa waxa hadhaya shiraaru nnaasi marka dadkii mu'miniinta ahaa wixii qalbigooda iimaanuun haba yareedee uu kuma jiray raftaxa laga qabto waxaa dhulkii ku hadhaya shiraaru nnaasi dadka kuwii ugu sharka badnaa fii khifati dayri shimbira fudaydkood iyagoo kuba sugan iyo wa axlaami sibaaci waxa weeyaan duwaagga iyo bahallada garaadkooda iyo taa kuba sugan macnaa iyagoon wax cilmiya lahayn wax dulqaada lahayn xaaladu ay tahay oo xag marka la eego siay u degdegayaan sharkii iyo shahawaadkooda gudashadeeda iyo fasaadkeeda waa shimbiro oo kaleo dee adnaa shay iyo sanqaryar baa taa shimbiro u laba duulayaan duulitaankoodna waa sahlan yuu fudud yahay xagga marka la eego tacadiga iyo dulmiga iyo waxyaalaha kalena bahalaha ayay akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii leeyihiin haddaba markaa waa xagga xumaanta iyo shahwaad gudashadeed iyo waxyaalaha u degdegeedana surcadii dayrka oo kaleba weeye in xaggan kale inaanay wax cilmi iyo khayr iyo wax kasta iyo dulqaad iyo qalbigooda waa ka maran yahay in dhaqankoodii iyo caadadoodna waa caadada bahalahaas weeye xag tacadi iyo cudwaan iyo dulmi iyo wax kale bal iyagoo xaaladoodu taatay baaqi noqonayaan dhulkeen laa yacrifuuna ma garanayaan macruufan oo wax macruuf ay samaynayaanba maba jirto walaa yunkiruuna munkaran dee wax munkaroy inkirayaan oy ka joogsanayaan kana dheeraanayaan weeye ma jirto fayatamahalu lahum shaydaanu shaydaan baa isu soo suuraynaya hadduu shaydaanku markii hore dadka ee umay mu umuu muuqan oo inooma muuqdo laakiin waa kan waswasadiisa dee qalbigeednii kusoo tuuraya arrintiisa ay waswaas ahayd iyadoo la arkayn imika waabuu is ismuujinaya isagoo dee isa soo suureeyey oo shakli isu soo yeelay arkayaan buu uba imanaya waswasadii arrinta markaa way dhaafaysaaba dee in ruuxa qalbigiisa lagu soo tuurayo fa yaquulu wuxuu odhanayaa alaa tastajiibuuna miyaydaan i ajiibayno waxaan idinku yeedhayo amaan id amrayo aydaan igu adeecayno idaan iga aqbalahayn fayaquuluuna waxay odhan famaa ta'murunaa maxaadna amraysa fayamuruhum markaasuu amrayaa ina waa kuwaas oo munkar ay ka joogsanayaan iyo macruuf ay garanayaanba oy laba imanayaan ma jirto markuu taas amro ayay fayamurum wuxuu me uu saa ku idhaaho ayay weydiinayaan waxaadna amraysae doonaysa inaan kugu adeecnaa onu ajiibnaa muxuu yahay fayamuruhum bicibaadati alawthaani asnaamta caabiditaankeedii ayuu amrayaa markaasay tii bay ku raacayaan waata aynu soo marnayba dee dalkhalasa iyo in la caabudi doono oo taas axaadiis horena waataynu kuma soo marnay dee ruux dee allah lihiba adduunyadii kuma hadhin qalbigiisa wuxuu khayr kuma sugan yahay adduunyadii kuma hadhin waa dadkaa xumaantoodii iyo waxaas xishood ka tegaya ee fa waxba aan lahayn aynu soo marnay xadiidkii nawaas ibnu samcaan inay waddooyinka isku fulfulayaan sida dameeraha oo kale iyo taas bal markaa rag iyo dumar haddaba markaasuu tii bay ka aqbalayaan walxaalahum iyagu fii dalika ay xaaladaa ku sugan yihiin maxay ah fasaadka iyo xumidaas iyo tahaarujkaas iyo awsaantaa lacaab awsaantaa la caabudayo oo daarun uu ziyaado yahay dara khayruhu iyo dara daruhu macnaa uu ziyaadayuhu badan yahay risquhu oo macnaa barakadii iyo wixii risqigii dee kamay baabiine noloshoodu waa fiican tahay daarun risquhum xasanun uu fiican yahay cayshuhum noloshoodu macnaa xaaladoodii walxaalhum iyagu fii dalika xaaladaa iyo aynu soo marray maxay ah shaydaan inay adeeceen oo asnaam la caabudayo inay yihiin fii khifati dayri xagga marka la eego shuruurka iyo xumida iyo fasaad iyo shahwaad gudashadeed siday ugu degdegayaan cudwaanka iyo waxyaalaha kalena caadadii iyo dhaqankii dabaacun ay sibaac ay leeyihiin xaalada iyagoo kuba sugan baa daarun risqihum risqoodna uu yahay dee mid aanay kaba warwarayn oo ziyaado ah xasanun cayshuhum uma yunfaku iyadoo xaaladu taa tahay ayaa uma yunfaku la afuufayaa fi suuri suurkii malagi israafiil ahaa ayay afuufayaan falaa yasmacuhu suurka dhawaaqiisa weeye iyo sawdkiisa ma maqlayo axadun axad ilaa uu maqlo waa marka hore intaanay daadan ine waa lagu dhimanayaa oo marka ugu horeeya sawdka uu baxo axadun ilaa oo uu maqlo asqa wuxuu dhaadhicinaya raaricinayaa oo uu dee yar leexinayaa liitan dhinac waa liit waa safxat lcunuq waa ruux wa rafaca liitan waa wax dhegaysiyo macnaa dhawaaqan ay maqleen ayay dhinacna dee waa taa kol haday dhinacoodan ay saa u leexiyaan dhinacii kalena waa sarreeyaayo macnaa liit waa safxat alcanuq ayuu markaa dee iilayaayo uu leexinayaa jiifinayaa dhinacii kalena sare u qaadaya qaala wuxu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wa awalu man shaksika ugu horeeyo yasmacuhu maqlaya rajulu nin weeye yaluudu hagaajinaya xawda ibiligeeliisii baaba soo arooraya waa u soo horeeyey darkii buu hagaajinayaa oo geelii baaba soo socdo haddaba ninka ugu horeeye maqlaya horta dhawaaqa suurtu waa nin darkii geeliisa hagaajinaya oo islaaxinaya oo diyaarinaya qaala fayascaqu uu dhacaya isagoo dhiman wayascaqu nnaasu dadkiina dee lama kala dambaynaye iyaguna dhawaaqaas way ku daadanayaan ba way wada dhacayaan ay dhimanayaan uma yursil اllahu muddo ayaa la joogayaa kolle xadiid sida ku yimi ilaa afartameeyo sanadood baa labada suur uba dhaxaynaysa labada nafqo uma yursil اllahu ilaahay baa wuxuu soo diraya aw qaala yunzil اllahu ilaahay wuxuu soo dejinayaa maطran maطr kaأnahu dallu aada moodo macnaa shuuxa madar waa roobka kiisa dee khafiifkaa shuuxa uuna tiixiisa iyo dhibicdiisa ay yaryar tahay kaas baa dalli lagu magacaabaa da-da markaan fadxino bal taasba weeye roob caynkaasa oo dhulkii qoynayo dee muddo soconaya ayaa ilaahay soo dejinaya kaanahu dallu aw idillu dilligu halka waa laakiin halkana munaasibna ma laha taa hore anay culimadu raajax yeelaan waana tan imaam nawowi leeyahay halkan saa asaxi waa adallu wa huwa almuwaafiqu lilxadiidi alaakhar anahu kamaniyi rijaal laakiin biyihiisuna maaha biyaha dee waa biyo kan ka yar culus oo sidaa manida rag oo kalea waxaa da markaa da-aya markaasaa maxay waaye nucmaan ibnu shaako nucmaan kii kasii warinayay caqub baa ka shakigu xaggiisa ka yimi bal waa adallu fatambutu way biqlaysaa minhu min hada almaطar ajsaad الnaasi dadka jirhkoodii oo dee inay dhulkii markii hore ciiddii baa cuntay jirhkoodii ciid buu dib u noqday turaab buu noqdayba marka roobkaasi kuba do-o ayaa wixii iyagoo shay-an fa shay-an usoo biqlaya sida lafdiganiba yahay see nabaadkii dee markaynu kala mid dhigno ayaa wixii markii hore ciidda noqday ayaa dee jasadkii iyo laxmigii iyo casabkii iyo wixii cadmigii iyo dib usoo noqonayaan oy markaas fatabutu minhu ajsaad nnaas marka jirhkiisu wada gaadho soo biqlaanba ayaa dee loo soo baxayba dabadba marka ay wada yaalaan ayaa uma yunfaku fiihi waa la afuufayaa ukraa ay nafqatun ukraa waa suurka fiihi fii suur nafqo kale faidaa waabahum dadkii qiyaamun inay taagan yihiin oo yanduruuna ay sugayaanba yantadiruuna maa yufcalu bihim ama ay eegayaan waxaa lagu samaynayo dee waa xisaabtii iyo kaxayntii maxsharkii loo kaxaynaya umuurahaasba weeye idaad waa tii fujaayada marka suurtu afuftaba wixii maaha wax mar damba dhacaya ee markiiba si dhaksa leh ayuunbaa waabay taagan yihiin dadkii waanay sugayaanba dee waxa weeyaan wixii laguma samaynayay iyo waxa lagu fali doono ayay sugayaan eegayaanma yanduruuna ma uma yuqaal waxaa la odhan yaa ayuha nnaasu dadow haluma ilaa rabbikum rabbigiin xaggii oo halkii lagu xisaabayay waa carasaadkii qiyaama xaggaysi usoo kaca ayaa la odhan kalley halumana waa dee marar horena kitaabka waan kusoo aragnay laba luqaadna marka la eego carab jirta luqaadkooda oo iyadoo dee ficilkan ama ismu ficilkan aan dee waxa weeyaan wax damaa-iroo lala xidhiidhiyey aanu jirin oo iminka halumba bimacnaa tacaalo weeye marka mufradkii iyo musaniya jamci iyo mudakarkii iyo muanadkiiba si keliya loo wada isticmaalo haluma ya zayd iyo haluma ya zaydan iyo haluma ya zayduna waana sida imaka halkan noo taalo waa luqo iyadoo damaa-irta ay la xidhiidho haluma iyo halumi halumu iyo halumi iyo baltaa ay wada timaado waa luqo labaad oo jirta imaka bartan haluma ilaa rabbikum waayo haddii dee luqada kale ay tahay halumu bay halkan ahaan layd waxaana la odhanaya wqifuuhum joojiya malaaigtii baa lagu odhan joojiya waa dadka inahum iyagu mas-uuluuna kuwa la weydiinayo weeye acmaashoodii ayaa la weydiinaya waana laga abaalmarinaya qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh uma yuqaalu waxaa la odhanayaa akhrijuu bactha nnaari kollay dee ilaah baa odhan nebi aadamna waa lagu odhanaya kitaabulimaan baynu hore usoo maray aynu kuba soo marray xadiid ahaa in ilaahay aadam uu ku odhanayo iyo aadam uu odhan labeyka wasacdayk markaas uu ku odhanayo akhrij bactha annaar inta nasiibkii naarta ee awlaad dadkaaga kasoo dhex saar markaas uu odhan doono isaguna minka taa xadiidkaynu soo marray intane bal imaka halkan ciddii odhanaysay ciddii lagu odhanaya halkan waa taa mubhamka ah ama aan la cadayne horeynu kitaabulimaan usoo marray ilaah baa nebi aadam ku odhan nebi aadam baa saan la fari isagaa deeta su-aashana laba iman minkam dee waana loo sheegayaa haluma ilىa rabbikum waqifuuhum inahm mas-uuluun qaala uma yuqaalu akhrijuu bactha nnaari fayuqaalu minkam waa imsa macnaa waa nisbade inta la saaraye dadka laga soo saaraya bacthiga naarki waa imsa fayuqaalu min kuli alfin kun kastaba tisca miatin wa tiscata wa tisciina sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan maxaa hodhayaba hal keliya marka maxaa badbaadiba weeye cid badbaadaysaaba way yar tahay laakiin markii asxaabtii ay taas ay cuslaysteen ay dhibsadeen ay yidhaaheen ka keliya ama kaasi kun buu noqon doonaa bal dadkii markaa dee kunkiiba haddii mid kama badbaadayo waa kii rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yidhiba dee yaajuuj iyo maajuuj oo aad iyo aad u fara badan ayaaba dee tiradii badnayd kaba imanaysaa kufaartooda markastaba dadka muslimkaa iyaga aad iyo aad ugaba badan oo bal markaa halkaa isba weeye waxba taa ka murugoodna ama bishaaraysta qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fadaaka yowma yajcalu lwildaana shayba yowma adugu kolley dee imaka weliba ficil mucraba ayaa loo idaafeeyey markaa tan in la bineeyo iyo in la icraabo yowmun la rafciyaana yowmu yajcal labaduba laba wejoo iskaba banaan weeye luqade fadalika kaasi imaka waa binihii baan kuba soconay yowma maalin weeye yajcalu ka yeelaya alwildaana caruurtii yaryarayd shiiban kuwa ciroobay oo ciraysa timahoodi waa hawlka daraadi shiddada iyo dhibta weyn daraaddeed ayaa ilmihii yara waqti ciro aanay kuba dhoweyn u ciraysa ayaa madaxiisi wada caddaanaya shiiban waa jamcu ashyabba weeye waana dee ruuxii cirada lahaa macnuhuna waxa weeyaan shiddada iyo hawlka aad iyo aad u weynee maalintaa jirta ayaaba dee waxa weeye kii yaryara ay noqonayaanba dadkaa ciraysa timahooda ay caddaadaan wadalika kaasna yowma maalin weeye yukshafu la faydayo can saaqin kolley suuratu nuun nasan baa dhacday iyadoo nuun damiir oo loo idaafeeyey aanu jirin can saaqin yowma yukshafu can saaqin waxaana jirta ibnu cabaas iyo qolo inay dee kuba fasireen waa shido iyo arrin aad iyo aad u adag waaba taa dee keentay dadka ama caruurtii yaryareed inay ceraystaan oo timahoodu ay caddaato waa hawlkaa iyo shiddadaa weyne aynaan laga warrami karin aynaan suuraysanno karin war taasba weeyaano waa shiddadaa iyo amarkaa iyo hawlka aad iyo aad u adag marka waxaana jirta de waxaa kale xadiid aan soo maro yugshaf ama markaa yakshifu can saaqih iyadoo damiirka bal taa markaa kalaamkeeda waa inoo horeeyey markaa qolooyinka salafka kamid ee halkan shiddo iyo bal kuba fasiray kolle arrinku maaha inay dee sifo ahaan wixii kuba yimi ee dee sifaat in ay awileen maaha tan lama odhanayo way awileen oo halkanba waa kuwa awileen sifaadkii kalean awilayna waayo tan marka la eega siyaaqa qur-aanka uguba timi sifo ahaan umay iman waana san imika xadiidkan inooguba sugan allahuma xadiid horeo dee saxiixa dhacday ayay sif ahaan uguba timi oo dee damiir baa la socday taas halkaa waaba sax laakiin markaan eegno siyaaqii qur-aanka marka haddii siyaaqii qur-aanka shiddo iyo hawl iyo amar weyn laguma fasiro iyada taasi maaha lama odhanayo oo ka halkan waa meel ay salafkii way awileen oo dee salafkiiba taawiilkan sifaadkuu kaba dhacay sababto siyaaq sifo uma iman halkan qur-aanka daahirkiisana siyaaq sifo maaha bal xadiidkana waa taas kole imaam nawowina waa kan can shidati wahawl caiim xadaثnي mحamed بن بشhاar qala xadaثna mحamed بن jaعفar qala xadaثna شhuعbaة عan النعman بn salm qala samictu yعqub بna cاaصm بn curwaة بn masعuudi qala samictu rajula nin baan maqlay qaala yihi لcabdاللahi بn cmri inaka taqul ina الsaacaةa taqumu ilى kada wakada saas faqaala wuxuu hi waati xadiidkeenu soo marayn laqad hamamtu waxaan ku hamiyey alaa uxadiakum shayan kama amso xadiid baana idin sheegin kol haddaa dee waxyaalahan aa odhanaysaanba ama sidanba ama waxyaalo aynaan odhana ay nisbaynaysaan inamaa qultu anugu taamaan odhan si aad sheegayse waxaan idhi inakum tarawna waa arki doontaan bacda qaliilin amran cadiiman arrin weyn waa fitanta waaweyne dhacaysa fakana waxaa ahaaba waxyaalaha dhacay ama arki doontaan xariiqalbeyti aqalka gubitaankiisa la gubayo waa beytkuna waa kacbadii qaala shucbatu hada aw naxwu shucba wuxuu hi sidan ama dee wax ku dhowaa shak qaala cabdullahi bnu camrin qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yakruju adajaalu fii ummatii wasaaqa alxadiida xadiidkii buu kaxeeyey markii hore nucmaan waxaa ka warinayay xadiidkeenu soo maray nucmaan ibnu salim waxaa ka warinayay xadiidka adugu markaa horeba shucba kaba wariyey mucaad ibnu mucaad baa xadiidkii hore ahaa maanta halkanna waa maxamed ibnu jacfar marka maxamed ibnu jacfar wuxuu kaxeeyey saaqa alxadiida bimili xadiidi mucaadin xadiidkii mucaad uu kaba wariye shucbo mid laba mid ah wa qaala fii xadiidihi wuxuu ku yidhi falaa yabqa axadu fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan oo halkii min iimaan min khayrin aw iimaan ay ahayd shaki muu gelinba iimaan buu yihi waa maxamed ibn jacfar riwaayadiisa can shucba falaa yabqa axadu fii qalbihi midqaalu darati min iimaani ilaa qabadath qaala maxamed ibnu jacfarin wuxuu yihi xadaanii shucbat bihada xadiidi shucba xadiidkan iguba waramay maraatin marar buu iigu waramay wacarartu caleyh weliba waan u bandhigo waa iga dhegaystayna waa u bandhigay waan ku dul aqriyey marna waan kaba maqlay waa si u dabdiyey si u xafiday dee riwaayadiisana lafdigaa hore shakiguna kumuu jirin xadiidkuna waa kii aan kaba soo baxnay xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna mحamed بn bshri can abi xayaana can abi zurcata can cabdالlahi bni camri qaala kolley raggu waa dadaynu soo wada marnay masarcana habeen dhaweyna waa kii aan idaba weydiinayaynu soo marnay abu xayaana yaxya bnu xayaan oo dee waa kan horeynu usoo aragnay wuxuu yihi markaa cabdالlahi bni camrin qaala xafidatu waan xifdiyey min rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay xadiiثan xadiiث baan ka xifdiyey xadiidkaasoo lam ansahu aanan iloobin bacdu weli aanan iloobin samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalيyه wasalama yaquulu xaalu ku qowlayo ina awala alaayaati aayaadka kuwa ugu horeeya waa calaamaadkaas saacadee waaweyn khuruujan xagga soo bixitaanka iyo duhuurka طuluucu shamsi cadceedda soo bixitaankeeda weeye min maqribi halkay u dhacda ay kaba soo baxdo iyo wakhuruuju daabati daabada soo bixitaankeeda cala annaas dadka ay ku soo baxda daabadu iyadoo la hadlaysa iyadoo suntaysa markaa wejiyadoodii calaamad ku dhigaysa duxan waqti barqa ah wa ayuhumaa waa labadaa calaamo kolba kooda ama midooda maa kaanat maadu zaa'ida weeye kaanat ahaata dhacda xasisha ee soo baxdee muuqata qabla saaxiibatiha tii kale saaxiibadeeda ayd hordeed falukhraa ta kale calaa itra kama dambaysa weeye raadkeeday ku taagan tahay qariiban dhowaanbo ta kalena hadday cadceedda soo bixitaankeeda horeysana daabaduna way ku xigtaa uun iyadoon waxba ou dhaxayn hadday cayn daabadu ka soo horbaxdana cadceedda soo bixitaankeedu waa calaa iriha iyo raadkeeda qariiban xadiidkan le sababuu lahaa hadalkiina xadiidkan iyo arrin baa inoo dambayse waxaa inoogu sugan xadiidkan dee saxiixa ee saxiixa muslim inooguma sugan aayaadka inay ugu soo horeyso xagga muuqashada labadan aayadood mid ahaan waa duluucu shams iyo khuruuju daaba iyaguna aanay waxba u dhaxayne kolba tii soo horbaxdaba tii kale ay ku xigto un bal taasba wey axaadiistan weli waatan aynu kusoo jirnay waxaan soo aragnay ina dajaal soo bixitaankiisii waan soo aragnay dajaal dabadiina nebi ciise inuu soo degayo nebi ciise markaasna haddana inta uu joogay yaajuuj iyo maajuuj ay soo baxayaan ayuu taas kolley aayaadkan cadcedda soo bixitaankeeda xagga galbeed ay kaba soo baxdo iyo daabaduna way ka dambeeyaan kuwaas oo kuwaasi way kaba horeeyaan axaadiidii kitaabulimaan aan kuba soo marayna bal waxa weeye waxay ahayd ba cadceddu kol haddee xagga galbeed kaba soo baxdo inaan toobada albaabkeeda uu xidhmayo waxaa kaloon hore usoo marnayba dee nebi ciise markaa uu yimaado inaanu dee jizyadiina uu dhigayo oo dee islaam mooye wax kale aanu aqbalin waa islaam ruuxii markaa islaamo laga aqbalayo waa laga aqbalaya markaa intaan cadcaddu soo bixin ayay arrintu tahay bal markaa bacd alculamaa waxay ka tawjiihiyaan ama kuba jamciyaan aayaadkay leeyihiin labay ka dhigaanoo kuwa amaaraad calaamaad inay saacaddu dhowdahay un calaamo u ah iyo kuwa inay dhacayso ma waqtigeedii gaadhay calaamo u ah marka kuwa amaaraadka xataa dee bictadii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxyaalihii rasuulka ilaahay kaba warrami ilaa cadcadu ma qiyaamadu ma dhacayso ilaa waxaa aragtaan waa amaaraad qurbigeeda inay dhowdahay waqti rasuulka ilaahi baaba dee waxa weeyaan waa taa iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar iyo bal matalan taas marka waa dhawideeda haddaba kuwaa dhawideeda uun tilmaamaya inay dhowdeen laakiin muddo lasii joogayo ayay kaba dhigaan in dajaal iyo nebi ciise iyo bal matalan yaajuujiya ay yihiin kuwana waa kol haddii ay dhacaan iyagu talabaada wixii dambana waxay noqonayaan sida tusbax dee xadhigga laga gooyo kalo xabaadkiisu ay israacayaan qiyaamaduna wax saasay kama dambayso waxay tilmaamayaan qurbigooda xusuulkeeda ama wujuudkeeda ay tilmaamayaan taasna dee labadan dambe iyabay kaba dhigan waa bacdigood say iyagu idhahaan ibnu kathiir raximah llahu tacaala kolley tafsiirka maaha waa kitaabkiisan albidaaya wanihaaya kolley kitaabkuna dee laba qaybood buu kaba koobayo qaybna waataa nebi aadam uu kasoo bilaabo ilaa waqtiyadii uu dhiman doono uu kusoo dhaweeyo wixii dhacay xawaadisaha iyo dhacdooyin iyo umuuro qaybna waa qeybta nihaayada faloo dee haatan alxamdulilah kitaabkii noo wada madbacaysanyahi beri hore laakiin ay kala harsanaayeen oo nihaayadna gaar loo madbuceeyey bidaayada laakiin magacu waa kan albidaaya nihaayadna waxay kaba bilaabaysaa ashraada saaca ilaa janno iyo naar la kala degayo taasay kaba bilaabanta haddaba waa qaybta nihaayada waayaa wuxuu yidhaahaa markuu xadiidka naftiisa qabanayo waa kitaabkiisa albidaaya wanihaaya markuu joogo meelahan ashraada saacadana uu kaba waramayo xadiidku kaba fasira ay awalu laayaat alatii laysat ma'luufa waa xadiidkan aan ayno aayaadkii buu ka dhigayaa waxa dee dadku marka la eego walow khaariqaa yahay uu yahayba shaygaa qiyaamada inay dhowdahiba tilmaamaya isaga naftiisii oo de waa saacaadkii waa kolley waxyaalo dhowidii tilmaamaya markaa qiyaamadii way dhowdahay xusuulkeedii wax dee dadku marka la eego caada ahaan iyo wax la arki jiray oo kale ah wax la arki jiray oo kale ay iyo wax marka la arko sidan ay uga yimaadeen dadka dee sidii caadadii la yaqaanay ka baxsan oo shakli qariiba kuba imanaya markaa markay noqoto dajaal oo kale de waa kan insaankan hadlaye dee insaannimo marka in waa insaan waxaana sheegto uluuhyahaba sheegtee laakiin kol hadduu jins albashar yahay shay ma'luufoo kale u noqonaya nebi ciise waa saas oo kale yajuuj iyo maajuuj waa saa kaleo wuxuu leeyahay kuwaasoo kale dee waa noocii ma'luufka ahaa marka iyagu waa waxay waa kuwan markaa iyagu way israaceen kuwan way kaba horeeyaan xadiidku markaa wuxuu noqonayaa ina awala alaayaati khuruujan awal alaayaati alatii laysat ma'luufatan lada naas oo dadka agtooda waxay inuun dee yaqaaneen oo olfi iyo ay ulahaayeen iyo mushaahado aan ulahayn oo cadceedo xagga galbeed ka soo baxda weligeed lamaba arag de beri un bay kuba yaqaaneen daabo shakligeeda dee kolle waxyaalaha kutubta inooguma soo aroortay sida tadkirada in waxa weeyaan qurdubiya kuwo kaleo ay tilmaamo kala b badan ka bixiyaan oo intaasoo xayawaan ay yidhaha mid waa meel bay kaba shabahaysaa dee kolle wax daliila taa uma hayno laakiin haddana waa shakligaa qariibka dadkii subtaysa la hadlaysa wax la arkay oo la maqlay ma aha oo dee shakligeeda iyo arrinteeda waa san ay kuma soo baxayso iyo hadalkan ay dadka laba hadlayso marka wuxuu leeyahay aayaadkaas in marka la eego aan dadka agtooda machuud iyo ma'luuf iyo wax la yaqaaniyo wax la arkay aan ahayn waxaa ugu horeynaya ee aayaddan samaawiga ah ee duluucu shamsi min maqribaha iyo aayaddan kale ardigeeda khuruuju daaba ama waxyaalahan kale ee ma'luufka ah ee macuudka ah sadee nebi ciise oo kale iyo dajaal oo kale iyo yajuuj iyo waxiba waa bashar arrintoodu waa bashar aayaadkii haba ahaadeen kuwaasi way kaba horeeyeen oo isagu markaa wuxuu kaba dhigaya aayaadkii aan ma'luufka ahayn lada naas ayay tan tahay aayaadkii ma'luufka a adigu waxa weya calaa kulli xaalin dajaal imaka saynu soo maray muslimiinta oo malxamadii weyneyd kuma jiraa la odhanaya dajaal baa soo baxay haddana nebi ciisa imanaya yajuuj iyo maajuuj baa imanaya kuwaasi kun way kaba horeeyaan ee waa kuwa dee waktigiina markaa iyaguna markaa waktigu sii gabaabsi noqday weeye qiyaamadiina lama filayo ayay kuwan kalena imanaya dee waana waxyaalahaasa ibnu bash ibnu kathiir uu leeyahay aan ahayn majaari caadaad khilaafsan ee kaba duwan qolooyinka kalena waxa ay yidhaaheenba de waa ta aan soo horreysiyo amaaraat cala alqurbi iyo iyo amaaraat cala alxusuul cala alwujuud iyo cala alwuquucba oo ay kaba dhigeen kuwani waa in alaayaat kii tilmaamayey xusuulkii qiyaamada iyo markaa wuquuceedii kawa horena dee waa inay dhowdahay ayay ahayd o bal markaa kolley arrin mutaawe وxdثna محamed بن cabd للh بن نmayri qal xadثna abi qal xadثna abu xayan عan abi زurcةa qaal jalasa ilىa marwan bn الxakmi bاmadinaةi ثaلaثaةu nafari waxaa la fadhiistay oo marwan ibn الxakm madina saddex shaksi oo muslimiinta kamida fasamicuuh way maqleen walxal huwa yuxadiث can اlaayaati aayaatkiisa oo kaba waramayo leh ina أwl اaayaati aayaaka ina awalaha aayaadka kuwa ugu horeeya khuruujan bixid adajaalu faqaala cabdullaahi bnu camrin ba wuxu uhi lam yaqul shay marwaanu shayan waa shay la tirsado la ictibaariyo muu odhan macnaa waxaa waxba kama jiraan buu leeyahay laakiin dee waataan ta'wiilka iyo baljamcinta aan soo maray oo isagu dee xadiidkan uu wariyey ee ina awal aayaati khuruujan kiibuu markaa daahirkiisii ama wuxuu keenayay buu ku radiyaya hadalkan uu yidhi marwania dajaal waana taan lena dajaal waa ka horeynaya kuwan be laakiin jamcintu iyo bal ta'wiilkaan meeshan isku ama dee si aan midkood aan u awilayno si aynu isu waafajino umuuraha jira taa aan soo horreysiiye weyn qad xafidtu waan xifdiyey min rasuuli اlaahi salى اllahu عalيه wasalam xadiiثa lam ansahu bacd samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu fadakara bimil وxdثna نصر بن علي الجهضمي قال xdثna أbو أحمد وأbو أحمد الزبيري قال xdثna سفyان والthوري عن أbي حyان عن أbي زرعة قال تذاkروا الساaعة عnda مروان qيaamadii baa la hadل qaaday laga mdakrooday مروان أgti faqال cبداللahi بن cمri سمعtu رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يquل xaalu ku qowlayo بمثل xadيiثihma waa labadii سفyاan ka horeeyey xadiidkoodii mid laba mid ah oo abuxayaan waa inoogu jiray iyo inta ka dambaysaaye markii hore cabdullaahi ibnu numayr baynu xadiid ku soo aragnay kii ka horreeyeyna moxamed ibnu bishrin labaduba abuxayaan can abi zurca iminkana waa sufyaan thawri can abi xayaan haddaba xadiidkoodii mid laba mid ah walam yadkur laakiin ma sheegin duxan halkaas ahayd wakhuruuja daabati cala nnaasi duxan waqti barqayntaa duxan ma sheegin baabu qisati ljasaasati jasaasadii qisadeedii weeye waa qiso dheer bal xadiidkoo dee intaan gaadhsiin karanaan eegaynaa haddii aan dhammayn karana kolley bal waan isku yarday haddii kalena halkii kolba aan dee waktigu inagu simo ayuunan ku joojin doonaaye waa qiso dheer weeye kolley qisadii ma khulaasaynayno dee iyadaabaan arki doona iyadaa cadba waa rasuulka ilaahay baana kaba warramaya saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida wuxuu arkayna weeyo ilaahay tusay bal taa isagiyo koox kale ay wada socdeen haddaba aljasaasa taasba qisadeedii kolley waa daabo ama xayawaan inooguba iman doona magacii qisada inooguba iman doona imaam nawi ba halkan le waxaaba la yidhiba waxaa jasaasa loogu magacaabay litajasusiha alakhbaari lidajaal dee waa basaaskii ama dee war ururiyihii dajaal oo kale baaba la yidhi waa adigu bal cabdاللahi بن cmrina waxaaba laga soo nqliyey buu leeya inuu yihi waaba daabaة الأrض الmadkuرaةi في الqur'an hede waqtiyadaa dambe sooba baxayse bal adigu warkeeda jasaasadan xadiidku inooguma imanaya wuxuu yihi mslim xadaثna cabdالوارث بن cabdالصmd بن cabdالوارث بن cabdالصmd بن cabdالوارث وxajاaج بن الشhaacr kilaaهma عan cabdالصmd والlفظ لcabdالوارث بن cabdالصmd xadaثna abi can jadي can الxuseyn bn dakwana qala xadaثna bn buraydata qala xadaثanii caamir bn sharaxiil الshacbiy shacbu hamdana anahu saأla faadimata binta qaysi اkhta ضaxak bni qaysi wakanat min almuhaajiraati اlأwl bal xagga sanadka waxaan filayaa inaan cid cusubi jirin muslimna laba sheekh buu xadiidka ka wada maqlay labadoodan mid ahaan aabihii buu ka maqlay aabihiina aabihii buu kaba maqlay oo de waa riwaayat libni can abihi can jaddi baa kuba sugan weliba lafdiga isagaa leh lafdiga inoo soo socda ibnu buraydana sanadka waa inoogu suganya kolley kitaabkana waxaan filayaa de waa inoo horeeyey bal dee waa ti aynu waraaqo aan dee aynu qaybinayna way jireen oo kalaam taadiibu taadiib aan kaba soo naqlino laba nin baa jira ibnu burayda waa cabdullaahi ibnu burayda iyo sulaymaan ibnu burayda kutubtana san oo kale iyagoo magacaabanna way yimaadaan iyagoon la magacaabinoo ibnu burayda uun laba yihi dee xadiidyana waana laba ninoo dee isku wakti ahaa bal matalan walaalo ah aabahood bay wax ka wada wariyaan cid kalena waxbay kaba wariyaan marka daabit kitaabka taadiibu taadiib aan kaba soo naqlinay oo xagga ruwaadda ah ayaa horeeyey mabahayo imanka waraaqde ma xusuusnay meel ay gashay oo idinku dee malaa haysataan bal waxaan leeyahay aan isku dayno waraaqdii dib aan ugu laabano ibnu bureyda halkan odhan karno ma cabdillaahi baan odhan karnaa mise sulaymaan baan odhan karnaa taa idinka indiintayn anagu waraaqdii beriga imanka meel ay ku jirtodama garanayaan markaasoo de wad qoray walow dee meelahan kasoo qoray aan ulaabi karee laakiin bal idinkaan di leeyahay ibnu bureydahan maha caawa bal noq isku noqdo oo ama dee shaksi kastaaba gaar ahaantiiso ibnu bureydahan kumaan odhan karnaa ma cabdullaahi markaan daabitkii raacno weeye daabitkii raacno mise sulaymaan baan odhan karna taa insha allahu taala habeen dambaan si weydiin doonaa haddii alla idhaah weye marka muxuu yihi ibnu bureyda xadathanii caamir ibnu sharaxiil ashacbiyu waa imaamkii shacbi maanta waa kan magaciisa magaca aabihii inoo sheegay bal arrinkanuu raaciyo shacbu hamdaana shacbigani waa jirib reerkii hamdaan la odhanaya aada u badnaana kaba mida markaa dee waxaaba hadalku yahay haddaan iska kaash de waxa dee idaaxun noqon iyo taakiidun si wax shacbi kaloo reero kale loo nisbeeya uu jiro ama qabaa'il kala gelaya haddaba shacbiga loo nisbeeyey waa shacbigii hamdaan macnaa waa jirib reer hamdaan kaba mid oo ninku waa reer hamdaan annahu sa'ala wuxuu weydiiyey faadimata binta qaysin ayuu weydiiyey ukhta daxaak ibni qaysin daxaak ibnu qays walaashii ahayd waa dee qoraysh weeye daxaak ibnu qaysna waa saxaabi yar iyadaana ka weyneyd oo malaa muddo toban sanooda waabay kaba weyneyd isaguna saxaabi yar buu ahaa markii dambena kolley ciraaqa meelo kaba mida kuufaan filaya ayuu yaziid ibnu mucaawiya waali ugaba noqday waxaana laba yidhahaa halkaasay ugu timi walaalkii walaalkeed waa daxaak ibnu qays markaa uu waaliga ahaa faadima bintu qays waa ciraaq baa markaa ay timoy joogtay waktigaas baanu la kulmay shacbi uu laba kulmay uu xadiidka weydiiyey uu laba kulmay wa kaanad waxay min almuhaajiraati اluwal waa dadkii dumarkii muhaajiraadkaa hore usoo hijroodee hore ayay kaba mid ahayd faqaala wuxuu yihi shacbi baa odhanaya xadiiina waxaad ii warantaa xadiian xadiis iigu waran samictiihi aada maqashay kolley horena meelo waan usoo aragnay iyadoo ya-dani ay jirto dee daahirku waxaa samicti laakiin ay luqa jirto kale oo luqada iyadna la helayo un luqa soo aroortay oo dee imaka iyadoo halkan oo kale ya-dani ay timaado ziyaadadii horeynu usoo aragnay samictiihi aada maqashay min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam laa tusnidiihi aanad u tiirinayn ilaa axadin hayrih axad kale oo ujeeddada waxaad adigu toos rasuulka ilaahi uga maqashay ruux kalood usii tiirinayso hebel baan kasii maqlay aanad ilahayn bal xadiid caynkaasoo toos rasuulka ilaahi waxa fiday uga maqashay iu sheeg ayuu yihi faqaalat waxay tidhi faadima odhanaysa lain shita haddaad doontid laafcalan haddaad saa doontid inaan xadiid anigu aan rasuulka ilaahay ka maqlay aan kuu sheego waan samayn faqaala laha ajal haa buu waan doonaya ii sheeg kaas xadiiina ii waran oo xadiid caynkaasa igu waran faqaalat waxay tidhi nakaxtu waxaan guursaday ibna almugiirati ina mugiiraan guursaday wa huwa min khiyaari shabaabi qurayshin yowmaidin wa huwa isaguna min khiyaari shabaabi qurayshin quraysh dhallinyaradooda kuwooda u mudan buu ahaa yowmaidin maalinta aan guursaday waa dadkii dhallinyarada ahaa qureysheed kuwoodii ugu mudnaa ama khiyaarkoodii iyo doorkoodii ayuu ahaaba kolley ibna almugiira mugiirahoni waa awowgii waa abu xafsin ibn cumar ibn اmugiirati taas bay yidhaaheen waxyaalo kalena way yidhahdeen lakiin waa qoyskii ballaarhnaaye reer mugiira khaalid ibn اlwalid ibn mugiira iyagoy ilmaadeen rumo ahaayeen mugiirahaasna dad kala duwan ayuu dhalay oo u abtirsado oo waa markaa reer ballaarhan bu ahaa reerkaa reer bani maqsuum abujahal oo kaleba istaabihiina ina mugiiruun buu ahaa dee welidna waa welid ibn اmugiira iyo cayaash ibn abi rabicati ibn اmugiira iyo salamat ibn hishaam ibn muqi dad badan oo kala duwan oo dee barhkood dikri ay leeyihiin kutubta ay kuba leeyihiin bal ninkaa ina mugiiraa guursaday fa usiiba waa la asiibay fii awali اljihaadi jihaadkii ugu horeeyey maca rasuuli llaahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi maciisa ayaa lagu asiibay falamaa taayamtu markaan ayam noqday ayamku waa garoobkii ama haweeneyda aan nin lahayn weeye daahirka xadiidkuna de waa markii la asiibay dabadeed si wuxuu kaba dhintay ayaa daahirka xadiidku yahay bal markaa kolley imaam nawine raximah llahu tacaala kalaam buu leeyahay meeshan laba arrimood baaba xadiidka inoogu wada sugan mid weeyaane qowlkan ay tihi fa usiiba fii awali ljihaadi maca rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam jihaad kii ugu horeeyay ama jihaadka bilowgiisii oo in dee awaa-ishii jihaadkuba la jideeyey in isaabadiisani ay dhacday waa tan lafdiga waxaan kaba faa'iidaysanayno arrinta kalena ta'ayamtuyne waan guursadey bay tidhi lafdigan ta'ayamtee kaa hore raacay oo marka noqday ayim iyo haweeney aan nin lahayn waxaaba dee daahirku yahay dhimashadii uu dhintay inuu kaba dhintay oo saa ay ayim laba noqotay faadimo bintu qaysna xadiidkeedii ama axaadiisteedi xadiidkeedii oo duruub kala duwan leh oo dheerayd oo laga yaaba inuu cashar ka badnaa markaynu soo marray keliga cashar kama badnaa duruqdiisa ayaynu kitaab nikaax kusoo maray baabkii u dhigtay in haweeneyda saddex dalaaqood lagu furay inaanay nafaqo lahayn waa baabkaas ee tarjamadiina wehaba noqoto kitaabu nikaax axaadiide waa baab dheer buu ahaa ama axaadiid kala duwan riwaayad kala duwan leh kalaamkii dee taasna waa inoo horeeyey waxaanan halkaa kuga soo maray riwaayana way inoo dambaysaa riwaayadan dheeri markay timaadee ninkeedu inuu furay waliba dalaaqkii ugu dambeeyey saddex dalaaqood inuu furay waxaan dee keenay inay ayib noqotaano dalaaq ay ahayd ninku kama dhiman ee waxa weeyaan waa furay waliba dalaaqeydna uu dhameeyey halkaasaynu kusoo marnay in wakiilkiisii waxoogaa yaroo dee raashina uu keenay oo iyadna yaraysatay oy haddana yidhaaheen waxba naguma lihid oo rasuulka ilaahi ay u timi bal umuuro badan baa halkaa inooguma horreeyeen dalaaq bay hayda horta bal taasi iyada waa mid waxaa kaloo aimadu sheegaan waktigaasna inay ahaydba dee waktigaas waktigii cali bnu abi aalib uu u baxay yeman oo ciidankii cali inuu kaba mid ahaa waktigaasna sanadii tobnaad ee hijrada weeye xajatulwadaac may xaggaasu ka yimi ama dee sanadii sagaalaadba haba noqoto may sanadii tobnaad bay noqonaysaa waayo tobnaad aakhirkeediiba rasuulka ilaahay xajay waktigaasuu xaggaa kaba yimi intii hore khaalid iyo ama qolooyinkii kalaa joogay haddaba in dee waktigaa haddii uu baljihaadkaa xataa wax ku noqday oo laguma dilay say dee culimada kala duwan ay yidhaahaan ama dad xogaayo culimo yidhaahaan barkood waktigaa uu ka dambeeyey hablaba idhaaheen iyadna cibaaradana fii awali ljihaad ayaa meesha ishkaal kaba imanaya waayo rasuulka ilaahay waktigaa dabadeedba ama dee jihaadkii isaga maciisa dhacay waa kii uguba dambeeyey waktiyadiisii dhacay isaga kiisi waa kaba horeeyey jihaad uba baxo kii ugu dambeeye tabuk bay ahaydba oo awal aljihaad maaha aakhir aljihaad marka culimada qaarkood baa lafdigan aduu kaba dhiga in waha meesha jiro de waayo riwaayaadka kale inoo caddaynaya arrintu dalaaq bay ahayd gees kalena jihaad ninkani waaba dhintay baa la yidhaahay dee jihaadkii isagu horta kumabuu dhiman barhkood baaba yidhah waktigii cumar waa soo gaadhay bal umuuraha daraaddeed ayaa imaam nawowi halkan wuxuu leeyahay culimadii ka soo naqlinaya qowlkeedan ay tidhi fa usiiba macnihiisu maaha awalka kama jawaabaya imaamku wuxuu leeyahay macnuhu ma aha anahu qutila fi ljihaadi maca nabiyi salى اllahu عalيه wasalam wataayamat bidalik inama taayamat bidalaaqihi lba'id sadee dariiq bay nooguba dambayse hore inanuba soo maray laakiin markaasin wuxuu leeyahay waktigan cali bn abi aalib isagoo dee maciisa ayuu dhintay intii uu furay dabadeed waa la yihi waana waa lagaba dambaysiye fa usiiba ba markaa wuxuu kuba awilayaa inay tahay dee jiraaxa iyo dhaawac iyo waxbaa gaadhay ama dee wax kalaaba helayba taas oo kale waa siday culimadu kuba awileen marka arrinkii waxay kaba dhigeen markan ay leedahay waa min khayri shabaabi quraysh iyo umuurahan isagii bay ammaanaysaa fadaaishiisii bay tirinaysaa bal taas intay taa sheegtay dabadeed ayay markii dambe xaaladan kala dhacdeen bal barhkood waham bay kuma tiriyeen inteenan haddaan waham laga dhigina saa imaam nawowi ay imaka halkan kuma fasireen ama ku xambaareen oo ah dee daaco isagoo kuma jiraya in la asiibay waayo uu dhintay daacana waa ku jirayaan dagaalkiiba laguma dilinba waktiyadaas waa dhintay ee taas bay ahayd laakiin ma ahan arrinkeedan ayibnimadeedani ma ahayn dalaaq bay ahayde may ahayn dhimasho markaasaa maxay tidhi falama taayamtu khadabanii waxa i doonay cabduraxmaan ibni cawfin fii nafarin wa maca nafarin ama jamaaca koox isagoo kuba sugan kamida min asxaabi rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi asxaabtiisii kaba mida oo adigu waa cabdiraxmaan ibni cawf iyo dad kale ayaa la hadlay oo la soo qaaday inay guursadaan horena waati aynu usoo maray inay rasuulka ilaahi ku tidhi mucaawiya iyo abuljahm ayaa ila hadlay oo rasuulka ilaahi yidhina mucaawiyana socdoo ka cabiray abujahmina nin ushiisa degta ka dhigaba ma aha taa inuu yihi laa yadacu casaahu can dumarka taasuu yihi balaa had iyo goor dumarka dee u daran oo la garaaca dila markii dambe bal taasaynu iyadayn hore usoo maray waa jamci imika labada kale iyo halkanaan soo gashanayna kuma fasirayna wakhadabanii rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahina waa ii doonay oo wuxuu isaga i doonay laakiin wuxuu ii doonayey calaa mawlaahu mawlihiisii usaamata bni zaydin wa kuntu waxaana qad xuditu dad kale ka maqashee tu loogu waramay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam qaala inuu yihi man axabanii ruuxa ijeclaada falyuxiba aniga ijeceli falyuxiba ha jeclaado usaama ruuxa aniga ijeceli usaama haba jeclaado waa dee fadliga iyo markaa rutbadiisa sareysa iyo qiimaha uu leeyahay mansilada uu leeyahay rasuulka ilaahay muujinaya taas baan maqlay falama kalamanii rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay markuu ila hadlay qultu waxaan idhi ee arrinkaa uu ila soo qaaday amri aniga xaalkaygu iyo arrinkaygu biyadig gacantaadu ku jira adiga dee tasarufkaagu kuma jiraayo halkii adigu adii doonto halka doonto idhig cidda doontana ii guuri fankixnii ii guuri man shita cidda doonto faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi indaliqii waxaad u wareegtaa ilaa ummi shariikin umu shariik wa umu shariikin umu shariik imra'atun ganiyat min alansaar balin waxa weya waan sii wadi doonaaye intan yaree fiqradana maxaa inoogaba sugan inay tidhi markii anigu aan ayib noqday ayuu cabdiraxmaan ibnu cawf iyo jamaaco kale ila hadleen daahirku muxuu noqonayaa iyadoo weli ciddadii ku jirta markii dee laga bal matalan ninkii dee uu furay uun inay la hadleen dee ruuxuna kol hadday dee dalaaq ay adigu ay ciddo tirsanayso bal tacriidu mooyaane oo suurooyina mooyaane dee lahadal lala hadlo oo khidbo iyo loo doonaa sharcan loo banaana arrinkuna waxa weeye arrin kalena way jirtaayoo kasii dambayso markaa rasuulka ilaahay dee iyadii uu dee qoladan kalena way la hadleen rasuulka ilaahayna waa la hadlay nikaaxaan iyo inuu u guuriyo uu markaa usaama walo markii hore ka erjoogsatay rasuulka ilaahay baa dee kaba aqbashay labadii nine kale u sheegtayna waa kii rasuulka ilaahay nasiixo ahaan bal xaalooyinkoodii wax ka mida ugaba warramay taas ayaa maxaa xadiidka inoogaba sugan marka ay tidhi amri biyadik biyadika faankixni man shita faqaala intaqiri ilaa ummi shariiki marka khadbadii dabadeed umu shariik xaggeeda u noqo kole xadiidkuna ama axaadiio way inoo horeysay kaniyanu inoo horeyna arrinkuna wuxuu ahaa saynu horeba usoo maray markaa iyaday la furay qoladiina dee nafaqadii waxaa iskuba qabsadeen malaa guri cidlo ana ay joogtay tili waxaan ka baqanayaaba dee taa naftaydii baan aamin uba ahayn oo way cabsatay in rasuulka ilaahay yidhi ciddadii bay ku jirtay qabo umu shariik gurigeeda halkaas isaga wareeg markii dambena uu dee arrintan daraaddeed noo soo socoto uu amray cabdillaahi bn ummi maktuum ama ay gurigiisa ay tagto daahirka makaalkana si waxay khidbadu horeysay dabadeedna khidbada dabadeed intiqaalkaasi ah adigu waxaan leynahay jumlooyinkani waa jumlooyin bal matalan nusqooyinkan san haba wada dhaceene waxa ay tahay uun in xaggan tartiibtani waa tartiib dikriya uun weeye waxa weeyaan intiqaalkeedan ilaa umi shariik ama ibn umi maktuum isaga ka horeeyey khudbade arrinka meesha jira waxaa weeyaan jumla jumlo lagu cadfay iyadoona tartiib tiina aanay jirin oonay dee san ay isugu cadfayn u tartiibsanayn intiqaalkaa horeeyey markii ay ciddadii dhammaatay ayay khidbadin horena waynu usoo maray inuu yihi rasuulka ilaahay markaad xalaal noqoto eeg ciddo aada baxdo soo ogeysay inuu taa ku yidhi ayaynu horaboo soo marray bal markaa waxaan leenahay waa jumlooyin la ysku cadfay iyadoo tartiibtan sanda ay isugu cadfay inay u kala horeeyaanna waaqacayo sidii jirtay aanay arrintu ahayne waa cadfu jumlatin calaa jumla min gayri tartiibun arrinku kaa weyn markaa rasuulka ilaahay muxuu ku yihi intaqil ilaa ummi shariikin wa ummu shariikin ummu shariikna imra'atun haweene weeye ganiyatun xoolo badan lahayd oo hani ahayd oo min alansaari ansaar kaba mida oo cadiimatu nafaqati fii sabiililah min alansaar baa halkan dhacday culimada qaarkood bay ree inay qurayshiyaed ahayd reer bani caamirana way yidhaaheen barhkood baa yidhi laba dumaroo mushariig la odhanayo midna taa qurayshyada ay tahay midna tan ansaariyada ayaa jirtay waxaana sheekhu halkan sharaxay uba sugan magaceedii laakiin aniga taxriifyaa dhacay kayga oo magaca dee kayn iyo ra iyo ba-un ama kayn iyo ra iyo ba iyo laan baa dhacday kolleyna halkaa ra-da ayaa za-ah oo magaceeda khusaya la odhanayay ee ghuraba mahasa ii taalla ama khusayla labadaas bay soo naqliyeen aniga labadii meeloodba ra- baa dhacday bal haddaba waxay da taas haweeneydu xoolo badan bay lahayd cadiimatu nafaqati fii sabiililah sabiilka ilahay imika jihaadun kama dhigayna waa daacad iyo khayrka waayo waa talla marti iyo had iyo goor marti ay gurigeeda joogto nafaqada iyo waxbixinteeduna way weynay daacada ilaah iyo khayrka ay kuma bixinaysa markaa rasuulka ilaahay muxuu yihi bal markaa taas la yidhi yanzilu caleyha difan dadka martida dee waa ruuxa had iyo goor lagu ogyahay inuu waxbixiyo dadku way kuma badan yihiino dadka martida kusoo degi jiray faqultu waxaa idhi saafcalu markuu yidhi haweeneydaa gurigeeda ta kale dad gurigii aada cidloodtatay oo dee aada cidladnimadan iyo waxaanad kaba baqanayso gurigeeda tag oo halkaa ciddada waa ku ciddo tirsan weeye intaad ciddada dhammaysanaysa joog maaha mar kale waa intii ay ciddada ku jirtay ayaa waxaan idhi saafcaal waan samaynaya faqaala haddana rasuulka ilaahay baa wuxuu idhi laa tafcali sidaa ha yeelin gurigeeda ha tegin maxaanay u tegayn ina uma shariikin uma shariik imra'atun haweene weeye kaiiratu diifaani marti badan had iyo goor gurigeeda waa lagu badan yahay oo dad baa jooga rag baaba jooga fa ini akrahu markaa waxaan nacaya an yasquda inuu dhaco canki xaggaaga khimaaruki hagoogtaadii maradaadii dee ay kaaba dhacdo aw yankashifa uu faydmo athawbu maradu can saaqayki labadaada saaq ay kaba faydmaan oo fa yara ay arkaan alqowmu qowmkan martidii minka xaggaaga bacdamaa takrahiina waxyaalahaad nacaysa dee dad ajaanibi inay arkaan ay kaaba arkaan macnuhuna waa maxay haweeneydan gurigii kol haddii had iyo goor lagu badanyo marna aan laga faaruqayn martidaa badan ee joogto daraaddeed iyo xoolaha badan ay bixinayso iyadna ay gurigii joogto guryuuna guryo waaweyn oo maqsin gaaray inta loo gooyay ay kaasun iskaga jiraysa arrintu aanay ahayn dee dadkiina uu kuba badan yahay had iyo goor maradii maslan karta iyo xijaabkii waqtiyada qaarkood waxaa dhacaysa markaas inay dee ama wuxuun kaba muuqdaan oo iyadii taas ay dhibsato ama waxaanay jeclayn inay dad kaba arkaan ay kaba arkaan isma ilaalin karta mar kasta ama hadday tiraa is-ilaalin ama shaqo iyo shido badan baa uguma sugan mar kastaba hadday xaaladu taa tahay tii buu rasuulka ilaah yidhi meeye taa iskaba daayo walaakin intaqirii waxaad u guurtaa ilaa bni camiki ninka ay ilmadeerka tihiin cabdillaahi bni camrin ibni ummi maktuumin cabdullahi bni camri ibni ummi maktuum ba kolley waa magacyadiisa waxyaalihii la yidhi mid kaba mida waa saxaabigii ibnu ummi maktuum weeye umu maktuumna waa hooyadii oo bal maalan taas bay ahaydba xaggan inadeerkeed inuu yahay qaadiciyaad oo kale iyo ayaa kalaam buu leeyahy uu yihi dee inadeerkeed maaha jiribkan ay kaba dhalatayna maaha oo isagu waa reer bani muxaarib ibnu fihr iyadna waa bani caamir ibni luayine laakiin wuxuu leeyahay imaam nawowi arrinku maaha jirib hoose inay isku mid yihiine laakiin qabiiladii qureysheed baa kulminaysa markaa badnigii markaa qabiiladii baa loogaba jeedaa waa in adeer guudba weeye waana ninkan indhaalaha xaggan marka la eego ibni ummi maktuumna dee camrina waa aabihii ummi maktuumna waa hooyadii oo markaa ibni cabdillahigii unbay sifo uba tahay maaha kolley imaam nawina kalaam buu leeyahy isagoo leh umuuraha caynkaasa waan kusoo basiyey fi kitaab اiman fi xadiiث mqdad mqdad xiina qatala man qaala laa ilaha illa xadiidka mqdaadna mu ahayn dee ruux isagu ma dilin osama ahaa ka ruux sidaasa dila isagu su-aalun bay ahayd uu rasuulka ilaahay weydiiyo bal haddii dee ruux intuu ila dagaalamo gacantaydiiba gooyi laa ilaha illa اlah maxaan yeelaya hadili waa kii rasuulka ilaahay kuba lahaaye cibaaradan kolley nuskadayda taala oo markii uu dilay xiina qatala man qaala kolley dee maaha waa se wax adigu dhacay umaan filaya dabcada dhacay markaasaa wuxuu ku yidhi ninkaas u tag sababtuna waa maxay hore inuu usoo maray taase isagii horta waa indhala-ya oo hadday iska dhigta hagoogtii iyo xijaabkii ay iskaba dhigto dee nin arkaya maaha waa taa sa hore inuu soo maray gees kalena gurigiisa cagtu kuma badna oo dadkan had iyo goor gurigan jooga ee ku socdee markaa kolna kusii socde kolna kusoo socdee dee martida badanna isagu taa maleho waa guri xagga cagtuna ay ku yar tahay oo dadkii markaa isilaalin karta haddii kolkol ruuxu yimaade dee maradeedii bay ilaashan kartaa wax mashaqii uguma sugnaa meel had iyo goor la jooga maaha isaga naftiisna waa ninka indhalo oo hadday iskaba dhigto khimaarkii iyo xijaabkii iska dhigta nin arkaya maaha taas baa rasuulka ilaahay uu yihi gurigiisaa iska tag huwa rajulu min bani fihrin fihri qurayshin wa huwa min albatni aladii hiya minhu batni waa qabiiladii waa taa malaa meeshay kuba kulmayeen taa weeye fihrigaa dambayna kuba kulmaan meeyo jiribka hoose maayo faintaqaltu ilayhi isagii baan xaggiisii u wareegay falama inqadat ciddatii ciddadaydii markay dhammaatay ine khadabanii cabdiraxmaan iyo kuwa waata aan leenahay xaaladan baa ka horreysay oo dhan oo taas khidbadaa ka dambeysay marka ay ciddadu dhammaatay khidbadu ahayd samictu waxaan maqlay nidaa almunaadi ku dhawaaqaya dhawaaqii waa munaadi rasuulilaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay dhawaaqihiisii ama ku munaadigiisii oo dhawaaqayaan maqlay oo leh yunaadi ku dhawaaqayoo leh asalaata jaamicatan taas bal labadaba waa nasbinaynaa walow ciraabo kalena oo dhowr in ay baneeyaan oo markaa ka horena iqr ahaan baan ku nasbinaynaa ta dambana waan xaalaynaynaayoo asalaata waa ilzamu salaata weeye salaadii laazima u kaalaya salaadii jaamicatan xaalay tahay mid wax kulminaysa bartaas kol haddii san la isugu dhawaaqayna malaa daahirku markaa rasuulka ilaahay dadkun buu doonayay inuu riyo waqti salaadeed oo la aadaamo aadaankii kale ma ahayn oo aadaan ma ahayn imakatan walow salaada la tukaday marka dambe in waktigii salaadu galay oo salaad farada ay tahay ina ixtimaali in salaad sunna oo uu doonayay qisadan iyo warkan inuu guba sheego soo kordhayna ay ixtimaalayso asalaata jaamicatan fakharajtu waa baxay bay tidhi ila lmasjidi masjidkii baan uba baxay inay u baxaanna masjidka dumarku way u banaan tahay walow aqaladu ay u khayr badan yihin waana tii laa tamnacu imaan allahi masaajid allah hawdiinina rasuulka ilaah yidhi fasalaytu maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baan la tukaday salaaddii markaa uu tukaday fakuntu waxaan ah fii safi nisaai dumarka safkooda allatii markaas dee taasoo waa safkaa dumarkoo tali iyadu ku xigta duhuuraalqowmi qowmka oo dumarkii dee iyagu ku xigay dha ragga dhabaradooda taas baan anugu kuba sugnaa oo macnuhu waa maxay ee masjidkii meel u gaaro iyagoo ama sitaaradii ugu xidhantahay ama jidaar ugu go-an yahay oo loo gooyo dumarku waqtigii rasuulka ilaahay ku tukan jire ma jirta masjid dee markaa aan weyneynba oo rasuulka ilaahay masjidkiisii ragguna xagga horey ku tukanayeen dumarkuna safkaa dambe iyo xagga dambe ayay kuba tukanayeen markaa safka ugu horeeya dumarka iyo dee walow ay wax u dhexeeyeen iyo safkan raggu waa ka ugu dambeeya waa kuwa isku xigayey oo balmanaa markaa iyaduna waxay ujeedaa safkii sufuufta dumarka ugu horeeyey ee ragga marka la eego safkooda kii ugu dambeeyey aanay waxba u dhexayn kaasaan kuba sugnaa waa safkii ugu soo horeeyey markaa xagga dumarka waxna uma dhexeeyaan wax u xidhan ma jirto rasuulka ilaahi waqtigiisna salawaat ullahi wasalaamu alayh abibakar iyo cumar iyana kolley waa siday ahaayeenbe alati tali duhuur qowmi falama qadaa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam salaatahu markuu rasuulka ilaahi salaadiisii dhamaystay jalasa wuu fadhiistay cala lmimbari walxaal wa yadxaku uu qosliyo rasuulka ilahi baa mimbarkii ku fadhiistay waanu qoslayay faqaala wuxuu yihi liyalzam ha laazimo kulu insaanin insaan kasta waa shaksi kasta musallahu halkii uu ku tukaday ha fadhiisto yaanu ka kicina ha laazimo uma qaala wuxuu yihi atadruuna miyaa ogtiin lima jamactukum waxaan idin soo kulmiyey ee suukiin soo yeedhay kolle mala waqti salaadeed markaa waqtigani ma ahayn qaalu waxay idhaheen allahu warasuuluhu aclam qaala wuxuu uhi innii anugu wallahi baan ku dhaartee maa jamactukum idinmaan soo ururin liragbatin macnaa wax la raqbeeyo daraaddeed oo la jeclaado oo la markaa ama qaniima ama maala ama waxyaalo saasoo la qaybinayo taa daraaddeed walaa lirahbatin cabsi daraaddeed oo ama khawf yimi iyo cadow yimi iyo ama wax cabsiyeed oo aan idin sheegayo oo soo korodhay daraaddeedna idinmaan soo ururine walaakin jamactukum waan idin ururiyey lianna tamiiman tamiim addaariya waa awow dee awowyadiisii kamid oo addaar la odhanaya nisbadu tamiimkaas reer daar ayaa kaana wuxuu aha rajula nin nasraaniya nasraani ah fajaءa wuu yimi oo fabaayaca uu ila mubaayacoodo wa aslama uu islaamo waa soo islaamay kuwa waqti dambena waqtigan waxadaثanii wuxuu igu waramay xadiiثan xadiiث xadiidkaasoo waafaqa waafaqay aladii kii kuntu anhaa uxadiثukum mid idinkaba warama can masiix dajaal masiix dajaal kollay manaaqibta tamiim iyo amaanihiisa iyo mafaakhirtiisa lagu tiriya rasuulka ilaahi baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qisada isaga inoo soo socotay isaga kaba wariyey waa riwaayat alfaadil can almaftuul ama min baabi riwaayat alakaabir can alasaakir bal taasba weeye wa fiihi qabuulu khabar ilwaaxid waa imaam nawowi cibaaradiisii oo dee ruux keliya warkii baa rasuulka ilaahi waa kan dadkii gudbiye sheegay isaguna oo aqbalkii waa kuba sugan yahay wuxuu igaba warramay xadiid waafaqay kii aan idinkaba warrami jiray can masiixi dajaal xadaanii wuxuu ii waramay oo igu waramay anahu isagu rakiba inuu fuulay fii safiinati dooni baxriyati maaha mid webi iyo waxyaalaha loogu tala waa dooni roon oo taa badda loo nisbeeyo baxriye ah ayuu fuulay maca halaaثiina rajulan soddon nin macood oo min lakmin reerka lakmi la yidhah iyo wajudaama reerka kale judaam la yidhah macnaa waa rag soddon ah oo tamiim kaba mid yahay oo labadan reer kaba kooban ayuu la socday falaciba bihim wuu ciyaaray oo bihim iyaga almawju mawjadii shahra bil fi lbaxr macnaa bad kacsan bay waafaqeen badii baa kolla bari ukaxaysa kollaba galbeed kolla midig bay ukaxaysaa kolloo taasoo deetay bildhan ay aanay dee berrina gaadhin wareerka iyo tiihaasiyo war ay kuma jireen dariiqii way kaba lumeen oo bildhan bay markaa arrinkoodu ta ahaa uma arfa'uu macnaa waxay u dhawa usoo dhawaadeen oy doonidoodii usoo dhaweeyeen waqarabu safiinata arfa-u irfa'an almarfa waabatan meesha dee dooniya laguma soo xidho dekedahaasiya waa taa marfa laba yidhaaho halkaa la joojiyo haddaba waxay u soo dhoweeyeen way soo mahadgaleen sida halkan bay iltijau ilayha ilaa jaziiratin fi lbaxr waxay badu kolba boodihii iyo mawjadihii iyo dabaylu gees ay uba kaxeeyaanba wakti bil dhan weeye ayay deeta markii dambe yimaadeen jaziirad badkuba ku sugnayd xataa maqrib الshamsi waa xiina maqrib الshamsi wakti iyadaa ay cadcadu dhacday fajalasuu way fadhiisteen fii aqrubi safiinati safiinada iyo doonida aqrubteeda waa dee huriyada yaryar ee markaabala dee maraakiibta iyo waxyaalahaas iyo doonyaha waaweyn la raaciyo kolkol xawaa'ijdooda kale ay uba fuulaan waa jamcu qaarabin ama qaaribin waana kan sheekh wuxuu leeyahiy safiinatu sagiira takunu maca alkabiiri kaljaniiba yatasarafu fiiha rukaabu safiinati liqadaa'i xawaaiji markaa dee ama xaajooyinkood iyo waxyaalaha ama meel saas oo kale jaziira ama ay u baxayaan waa kuwa yare ay fuulaanba oo waxaa lagu jamciyaa buu leeyahay qawaarib midkiina waa qaarib amaqaarib waxaan u leeyahay aqrub baa halkan timi qawaarib baa lagu jamciyaa buu leeyahay laakiin de waa saxe laakiin waa khilaaf lqiyaas kole qoloyn baa inkire ujeedadooda waxa weeyaan lafdiga qaarib bal faacil haddaan idhaahno afcul laguma jamciyo qiyaas ahaan waa markaa jamcaan qiyaas hayn unbuu noqonaya qawaarib bay haydinba waana lagu jamciyaabe bal taa weye barhkood baa aqrub safiina kaba dhigay qaybaheedii dambe iyo wixii kuba dhowaa dee iyada markaasna yn xagga lagaba dhaadhacaye kuma fasiree bal tii bay kuma fadhiisteen fadakaluu jaziirata marka cibaara halkan socota qolooyinkiina sharaxaysaan leeyahay wahiya safiinatu sagiiratu takunu maca alkabiirati kaljaniibati bal kol haddaan ina bureyda aan idhi soo tacyiniya intiina laakiin sharaxa isticmaalaysa haysataa lafdigan janiiba waxaa macnihiisu halkan yahay ama waxa uu yahay bal taasna idinkuna soo eega haddii la idhaha insha allahu tacaala marmaan siraacin doona kaljaniibati baa meesha taa waa imaam nawowi cibaaradiisa ama dee keyrkiiba ama de keyrkiiba kaba cabiraaba le fadakalu jaziirata jaziiradii bay galeen falaqiyatum waxaa la kulantay markay jaziiradii galeen daabatun daabad ahlabu timo badan waa shacarkeeda iyo dee timaheedu ay aad u badan yihiin kaiiru shacr waa tafsiirun waayo waxay leeyihiin lafdigan alahlab waa ka timaha badanun alhulbuna waa timaha haddaba daabe ama xayawaan timihiisa iyo wixii jirhkiisiiba uu wada qariyey oo aad u timo badan oo laa yadruuna aanay garanayn dadkii dee iyaga waa tamiim iyo wixii laba socday maa qabuluhu xaggiisa hore wuxuu yahay min duburihi oo macnaa marka la eego timaa qariyey timo badan buu lahaa marka dee waa ruux waa la hadli doonaayo kan waaba dhici karta ama jin ha noqda ama insaan haba noqda taas ama wax kale ama wuxuuba dee kolley waa umuuro yar nooc khawaariqna ay kuba sugantahay caado ahaane xaggiisa hore aanay kaba garanayn xaggiisa dambe ujeedadu waa timaha badan ee ahlabbaa lagaba cabiray ama kaiiru shacr ee qariyey iyaan xaggiisii hore iyo xaggiisii dambe aanay kala muuqan min karat shacari waa timaha badan daraaddeed faqaaluu waxay yidhaaheen waylak hoogaage ma anti maxaa tahay faqaalat waxay tihi ana ana ljasaasatu waaba laba hadashayoo jasaasaan ahay jasaasa ayaan ahay qaaluu waxay yidhahen wama ljasaasatu maxay tahay oo jasaasa ay kaba dhigan tahay qaalat waxay tihi ayuha alqowm niman yahow waa rag yahow qowm yahow indaliquu tii ugamay jawaabin hore utaga oo waxaa u kacdeen ilaa hada rajuli ninkan fi dayri dayrku waa asalka hore meelaha nimankii roobaantii nasaare ay geli jireen sawmacadii oo kale bal adigu waa qasrigan iyo dayrkaa kuma sugan ninkaa waa nin ba halkaa ku jire utaga fa inahu ninku ilaa khabarikum idinka wararkiina bilashwaaqe khabarikum bilashwaaq bay ku tacalusa bilashwaaq macnaa waa nin aad iyo aada ugu xiisaysan waa u xiisaysan yahay ilaa khabarikum warkiina oo nin warkiina aada u jecel warkiina aada u doonaya ayaa halkan ku jire bal u kaca halkaas qaala wuxuu ihi tamiim lamaa samat markay magacudi lana anaga rajula nin ayaan fariqna minha kaba cabsanay waanu baqanay maxay tahay an takuna shaydaanatan waa makhaafata an takuna shaydaanatan inay gebigeeduba waxaan shaydaan yahay oo dee shaydaan kalena nagu dhiirinaysa ama xaggiisa noo kaxaynaysa taas baan kaba baqanay qaala wuxuu ihi faindalaqnaa waanu tagnay siraacan musriciin inagoo degdegayna xataa dakhalna dayra ilaa dayrkii gallay faidaa fiihi waxaaba kuba sugan acdamu insaani dayrkii iyo meeshii qasrigii ama dayrkii waxaa kuba sugan insaanka ugu weyn oo ra'aynaahu aanu aragnay qadbu dad inta badan dee wuxuu ama uu guud ahaanba u yimaada waa darfi ama dee nafyi linafyi mamababa uba yimaada marka halkan wuxuu leeyahay waa insaankii ugu weynaa on aragno macnaha ah maa ra'ayna milahu weeye annagu isagoo kale maanaan arag qadda weligayaba khalqan xagga abuurka iyo shakliga waa ashadu ka ugu adag wisaaqan ama wasaaqan labadoodaba weliba wada fadxadeeda badan waa xidhid la xidhxidhay waa nin xidhxidhnaaye ka uguba adag kaasoo majmuucatan xaalay tahay mid loo geeyay yadaahu labadiisii gacmood ilaa cunuqih luquntiisa waa gulli iyo bir baa kuba xidhanoo labadiisii lamarkaa gacmood iyo de waana waxaa aada u weyne waxay arkeen oo dee ruux saas oo kaleba anay weligood arag luquntiisi iyo gacmihiisii baa laysuga gooyey oo markaa xadiid iyo bir baa laysugu geeyey maa bayna rukbatayhi ilaa kacbayhi bilxadiid tanna waa taas majmuucatan iyadna xaala ay tahay mid loo geeyey oo ama laysu geeyey maa bayna rukbatayhi ilaa kacbayhi waa labadiisa jirib ilaa kuraamihiisa inta udhaxaysa ee bilxadiida ama lagu xidhay xadiid oo intaasa bir baa kuba xidhan kolley ilaa luquntiisana looguma soo xidhay macnaa waxa weeyaan waa ruuxo aada u weyn oo markaas xidhxidhnaa gacmihiisa iyo luquntiisa waa laysu geeyo muusaqa bilxadiid intaa kuraanta ilaa jiribka oo xadiidkagaba xidhnaayo isagana loo geeyay malaa jirhkiisa intooda sare oo laguba xidhay baa jirto nin xaaladiisu ay taa tahay ayuun baanu meesha ku aragnay qulnaa waxaan idhi waylaka ma anta war maxaa tahay muxuu yahay xaalkaagu kollay dee haddii isaga man baabay ahaan lahayde imika waa sifadiisii xaalkiisiay warsanayaan qaala wuxuu yihi qad qadartum calaa khabari war warkayga waa karteen oo dee waa taa waa ila joogtaan waana idin sheegi doonaa warkaygii waa makansanaysaan oo waa hesheen ama waa karteen warkaygiie horta fa akhbiruunii ma antum idinku ii warrama waxa aad tihiin qaalu waxay idhaha naxnu unaasu min alcarabi annagu dad carab kamidaan nahay rakibnaa waanu fuullay fii safiinatin dooni baanu fuullay baxriyatin dee kuwaa badaha loo raacaa fasaadafnaa waan la kulanay albaxra badii baan la soo kulanay xiina ikhtalama markii uu kacay bado aada u kacsan ayuun baanu waafaqnay falaciba binaa waa nagu ciyaaray almawju mawjadihii badu shaaran kolba gees buu noo kaxaynaya mil dhan ayaanu badda ku jirnay uma arfacnaa ilaa jaziiratika hadi ay iltaja'naa waxaan soo magan gallay oo de aan kusoo dhawaanay jaziiradaadan tan ah fajalasnaa waanu fadhiisanay fii aqrubihaa doonida iyada aqrubteedii waa jamcu qaaribba ama qaarib ayaanu markaa intaan doonidii kaba nimi ayaanu ku yaryaraayee de aan wadanay markaa iyada noogu xidhnaa baanu markaa soo qaadanay si aan beriga ugu soo gaadhno weeye iyadii dee maaha meel de dekado iyada ay kusoo xidhanaysa ina meeshii ma joogto meel baabay kagaba yimaadeen halkaa iyadii aan ahayn adigu intay iyadii ka soo dhaweeyeen laakiin fadakalna jaziirata jaziiradii baanu soo galay jaziiradan falaqiyatnaa waxaa nala kulantay daabatun daaba ahlabu tima badan kaiiru shacar laa yudri aan la ogeyn oon la garanayn maa qubuloo xaggiisa hore wuxuu yahay xayawaanka ama xayawaan ahaan baan dee tadkiirkan kaba dhigna min duburi xaggiisa dambe aan lagaba garanayn min kahrati shacari timahan badan daraaddeed faqulnaa waxaan idhi waylaka ma anti faqaalat ana aljasaasatu qulnaa wama aljasaasatu maxay tahay qaalat icmiduu ilaa hada rajul bal waxa u kacdaan oo u qasadaa ninkan fi dayri fainahu ilaa khabarikum bilashwaaq saasayna tidhi faaqbalnaa ilayka siraacan xaggaagaan usoo qaabilnay inagoo degdegayna wafasicnaa minha iyadii aanu ka cabsanay waanu kaba baqanay walam na'man kamaanaan aamin noqon oo aamin kamaanaan noqon an takuuna inay noqotaba shaydaanatan inay shaydaano tahay aamin kamaanaan noqon taasaan kaba baqanay faqaala wuxuu yihi akhbiruunii bali waxaa iiga warantaan can nakli baysaana meesha baysaan la yidhaaho waxa weeyaan waa mawdic magaciyo kaliya ardo falastiin dhirtiisii timirta ay tahay igaba warrama qulnaa waxaanu idhi can ayi shaniha tastakbir bal waa xaalkeeda iyo shanigeeda kee kamidaad warna warsanaysaa waxaadna weydiinaysa eed naga warsanaysaa dee axwaasha nakliga baysaan muxuu yahay qaala wuxuu uhi asalukum waxaan idin weydiinayaa can naklihaa waa dhirteedii timirtahayd hal yuhmiru midhihiisa imika weli midho ma laga gurtaa mam ma midho bixiyaa qulnaa lahu nacam haabaan idhi qaala wuxuu uhi ama inahu yushrik mala waxyaalo calaamaadkiisa marka uu soo baxayo waa dajaal baa inoo soo socdee waxyaalo calaamaadkiisa ah oo dee waqtigaa inaanay dhulkaasna malaa dhul markaa midhole aanu noqonayn ama inahu yushriku waxaa dhow allaa tuhmira inaanay nakligiisaas ama dhirtiisa timirtii midho bixin qaala wuxuu yihi akhbiruunii igaba warrama can buxayrati dabariyati waati aynu habeenkii dhaweydna soo maray yaajuuj iyo maajuuj inay soo gaadi doonaan oo awaa-ishoodu ay fuuqsan doonto ay marin doonto kuwooda ka dambeeyaan ay odhan doonaan marba halkani biyo lahayd waa meel xad suuriya iyo dee falastiin ama uba dhaxaysa weeye waa buxayro weyn oo dee kolley macruufa qolooyinka dabaraaniyada iyo kuwana loo meesha loo nisbeeye weeye bal markaas can buxayrati dabariyati waa ti aynu soo maray uun waana xaddaas wey qulnaa can ayi shaniha tastakbir waxaad aadna weydiinaysee iyada buxayratu dabariya ku tacalluqsaneed naga warsanaysaa muxuu yahay qaala hal fiiha maa-un biyo ma ku jiraan qaalu waxay dhahen iyo kaiirat lmaaha biyaheedu way badan tahay waa buuxdaa qaala ama inama aha yuushiku an yadhaba dee waa taa waqtigiisaas dabadi un markaa dajaali ay yaajuujiya yimaadaan la dhammayn doonaba biyaheedaasi waxay u dhow yihin inay tagaanba qaala akhbiruunii can cayni zuqar bal waxay iiga warantaan ishii zuqar la odhanayay iyadna waa meel un waxa weeyaan zuqartaas ba ay tahay waxaana kollay saaxibu minat lmuncim uu isagu yidhaahaa badan albaxr lameyit ee dee kollay arda falastiin iyo malaade urduniya inahaasba badan bakti ay dhimatay ay yidhaahaan albaxr almeyit ayay dhinacyadeeda mid kaba mida kolley waan u tilmaamaa ayay markaa horeyd waa birdo qadiim oo athari oo halkaa kuba taalay weeye oo dee waktigaa hore kuba taalay si waxaana imika caamiro ahayd ayuu kaba dhigaa laakiin waa albaxri meeshuu guud ahaanba waa dhulkaasun waa jiindaasun baxrigan dee macruufkae mashhuurkae albaxr almeyit laba yidhaaho taasun waa dhinacyadeena meel kaba mida ayay berdadan ama meeshani ay kuba sugnayd waana meel la deganaayo camirnayde qaali waxay dhahen can ayi shaniha tastakbir macnaa shanigeeda kee kamidaad adigu na warsanaysaa oo waxaan aadna weydiinayso ee iyada xaalkeedii muxuu yahay qaala wuxuu yihi hal fi lcayni ma-un waxaan maleyna beesaantaayda macayni zuqare kolley yaqut lxamawi oo kale mucjab lbuldaanka dee waktiganu isaguna tilmaamaya mardayba waktigu isagu soo maray isagu ayuu lahaa dhirtii timirta ahayd ee badnayd iyo waxyaalaha maba laho laba geedo waxba ka baxnayn ayaa kuba yaallo tani waa calaamadii dajaalaynu soo baxay iyo waxyaalataas aduu boqolaas noo hortooda hadalkiisii bal waxay shaanigeeda maxaad naga warsanaysaa qaala wuxu yhi filcayni mawn isha biyo ma ku sugan yihin waliyasracu ahlaha bimai lcayn isha biyaheedana ehelkeedu wax ma ku beertaan qulnaa lahu nacam ha hiya kaiirat lma way biyo badan tahay wa ahluha yasracuuna min maiha ehelkeeduna biyaheeda wax way kuba sarcadaan qaala wuxu uhi akhbiruunii igaba warrama can nabiyi lummiyiina qolooyinkii umiyiinta waa dee yahuud iyo waxyaalihi ama dee kolley carab nebigoodii buu leeyahy oba isagoo malaa tan kalena dee si ay yahuud iyo waxyaala waati ibnu sayaad iyo kuwa soo maray qabaybe aduu nebigii umiyiintu ma facala muxuu sameeyey qaaluu waxay dhahan qad kharaja min makata makuu kaba soo baxay wanazala yasribay madiinana waa degay qaala wuxuu dhaha qaatalahu lcarabu carab ma la dagaalameen qulnaa waxaa nacam haa qaala wuxu uhi kayfa sanaca bihi muxuu ku sameeyey faakbarnaahu waxaan u waranay anahu qad dahara calaa man yariihi inuu ka qaalib noqday ciddii isaga kusoo dhaweyda ama dee iyagu markaa shaam rasuulka ilaah iyo muslimiintu may soo gaadhin reer tamiim iyana reer shaam bay iyagu ahaayeen waa ciddii kusoo xigtay ciddii ku dhaweyday min alcarabi inuu ka qaalib noqdo waa adaacuhu ay adeeceen qaala lahum wuxuu ku yihi qad kaana dalika arrinkaasi miyuu dhacay oo waxaasi wax dhacay ma yahay qulnaa waxau nacam haa uu dhacay qaala wuxu uhi ama tani waa ti adaadu istiftaaxadii ina daka waa daacitaanka ay adeecaan isaga ay aqbalaan ay adeecaani khayru lahum mid u khayr badan weeye an yudiicuuna kolley waa iska bayaan ama tii horubay bedel kaba tahay ismigii ana daka taasba dee waa daacida ay adeecaan inay adeecaani khayru lahum an yudiicuu inay adeecaani waxyaa u khayr badanba weye wainii mukhbirukum cani anigu naftaydaan dinkaba warramaya inanii ana almasiixu waa dajaal baanahay wainii aniga ushiku waxaan u dhowey an yudana lii in lay fasaxo fi lkhuruuji bixin oo faakruju markaa waan bixi faana akruju haddii faakruja la yidhaahna dee waa saxo aynu markaa intaba afcaasha la wada nasbiyo in lay idmo inan baxo faakruja aan baxo faasiira aan socdo fi lardi oo falaa daca ama faakruju waan bixi doonaa markaa lay idmo faasiiru waan socon fi lardi dhulkii falaa adacu kama tegayo qaryatan qaryo ilaa habadtoa magaalo iyo qaryo inaan ku dega mooyaane oon gala mooyaane fii arbaciina leylatan weliba afartan habeen dhexdoodun hayra makata wadaybata maka iyo daybe mooye fahumaa labadaasi muxaramataani xaaraan bay iga yihiin calaya iga way iga manci dee waa laiga ilaaliyey laiga xafiday calaya korkay kiltaahumaa labadooduba kulamaa aradtu markasta oon doono an adkhula waaxidatan mid inaan galo aw waaxidan minhumaa ama mid labadooda kaba mid ah shakin weyn istaqbalanii waxaa iga hor imanaya malakun malag biyadihi gacantiisa asayfu seefu kuba sugan yahay sawtan xaalu yahay isagoo galla seefkaasi oo yasudunii iga hor joogsanaya canha waa dee can kulli waaxidati minhumaa weeye maka ama madiina waina calaa kulli naqbin kani kastana waxaa ku sugan minha oo dee min kulli waaxidati minhumaa dheh waa mid kastoo labadooda kaba mida maka iyo madiina malaaikatan malaaig yaxrusuunaha ilaalinaya taasu yiri qaalat waxay tidhi eeg tabi baa saa rasuulka ilaahay ugaba warramay umuurahana waa umuurihii rasuulka ilaahay dajaal iyo ugaba sii warramay qaalat waxay tihi markaa waxaa odhanaysa faatima qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi walxaal dacana uu gujiyey oo bimiksarati ushiisii uu gacanta ku haysay fi lmimbari mimbarkiisa ugu gujiyey haadihi taybatu waa halkan halkan tani daybo weeye haadihi daybatu yacni madiinatu ujeeda alaa hooyay hal kuntu ma aha xadatuku mid idiin warramay dalika arrinkaa ma idinku warramay faqaala naas nacam fainahu acjabanii waxa ii cajab geliyey baa markaa rasuulka ilah ihi xadiidu tamiimin xadiidkan tamiim uu i cajab geliyey oo muxuu igu cajab geliyey annahu waafaqa wuxuu waafaqay aladi kii kuntu aan ahaa uxadiثuku mid inii warrama canhu xaggiisa wa can dajaal wa can اmadiinati wamaka madiiniya makaadi kaba warrami jiray alaa hooyay inahu waa dajaal fii baxri shaami aw berxal yaman waa balharkaa markaa rasuulka ilaahi ma jasmin badda shaam buu kuba sugan yahay badda shaamna dee shaam badda marta waa badda cad weeye ama waktiga hore baxra ruum ay kaba cabiri jireen ama baxr alabyad almutawasit aw baxr alyamani ama dee waa badan ay qulsum kaba cabirayeen oo markaa badan casbay baxr alyaman noqon adaama khaliijkan yamaneed laa bal khaliijka cadmeed ay dhahaan laa bal min qibali lmashriq hadda rasuulka ilaahay makuu jasmiye may arrinku kaa maahee xagga beri ayuu ku sugan yahay ma huwa maadu zaa'ide weeye min qibali mashriqi huwa min qibali mashriqi ma huwa ay huwa min qibali mashriqi ma huwa waa uma biyadi wuu ishaaray rasuulka ilaahay ila lmashriqa xagga bari buu u ishaaray qaalat waxay tidhi markaa faatima faxafidtu waan xifdiyey hada xadiidkan min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam xadiidku kolley riwaayad uu leeyahay inoo dambeeyey bal umuuro kuba yar suganna waa inoo yar dambeyn doonaan oo waan yar sheegi doonaa insha allah casharkan ka dambeeya allah subxaana watacaala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk